alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira caawa ay taarikhdu tahay kun afar boqol iyo afar iyo afartankii hijiriga bisha jumaada al uulaana ay tahay sagaal iyo toban waxaynu gelaynaa mowduuca ku saabsan hasiimat alfikri alilxaadi ama bicibaara ukhraa ilxaadka allakoodka iyo jabkiisa ama jabkii allakoodka walaalayaal mowduucu kolley waa mowduuc ballaadhan innaga ilaahay baa ina abuuray makhluuqaadkao dhanna abuuray allahu khaaliqu kulli shay wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira allah shay walba waa abuuray wax wal oo jira oo makhluuqaba ilaahay baa jirsiiyo abuuray allahu waxdahu huwa alkhaaliq allah baa keligii khaaliqaho wax abuura hal min khaaliqin hayru allah khaaliqan allah ahayni ma jiro dalaa-isha caddaynaysa allah inuu isagu khaaliq yahay oo wax abuuro wax jirsiiyo way fara badan yihiin waxay leedahay adillo caqli ah oo badan waxay leedahay adillo samci ah oo waxyi ah waxay leedahay adillo fitrada ah oo markaa bini aadamkaba ku abuuran oo la yska garanaayo yacni markaa dalaa'il fara badan bay markaa leedahay waxyaalo badan baa lagu garanaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahadii allah bay u sugnaatay oo caalamiinta khalaa'iqdoo dhan u rabbi ah alcaalamiin maxaa la yidhahdaa waa maa siwa allah ciddii allah ka soo hadhoo dhan baa caalam la yidhaahdaa maxaa caalam loo yidhi waa calamun calaa khaaliqih ciddii abuurtuu markaa u yahay amaarad wax caddaynaayo u yahay waa ayad ilaahay lagu aqoonsanayo lagu tilmaansanayo rabbi ayaa lagu garanaya sidaasaa markaa caalam loo yidhi alcaalamiin loo yidhi inay noocyaal badan oo kala duwan yihiin marka makhluuqaadku ayaa loo jamciyo alcaalamiin loo yidhi shay kasta oo soo darriyey lagama maarmaan waxa ah inay cidi soo darri siisay waxa weeye waa arrin markaa caqlan la garanayo ama waa qaacidada la yidhaahdo alsababiya qaacidatu sababiya qaacidada la yidhaahdo weeyo sababnimada tilmaamaysa oo shay kasta oo soo darriyey inuu sabab leeyahay caddaynaysa waxaa la garanayaa caqlan lagu garanayaa wax hadduu soo darriyo soo kordho oo aanu hore u jirin waxaasi waa inuu sabab leeyihi iskama soo darrinaayo iskamana imanayo likulli muxdathin laabudda lahu min muxdith yacnii shay kasta oo soo darriyey ama likulli xaadisin laabudda lahu min muxdith shay kastaoo soo darriyey ama la soo darrisiiyey ilaaba ilaa cid soo darrisiisay waa inay jirtaa waxaynu garanaynaa makhluuqaadkan inay soo darriyeen oo aynay qadiim ahayn waayadii hore wakhtiyaa la odhan jiray falaasifada qaarkood baa waxay qabaan inuu caalamku qadiim yahay oo weligiiba jiray ou yahay azali bimacnaa aanu bilow lahayn falaasifadii gaalada ahayd ayaa qaarkood sidaa qabeen laakiin waxyaalahaasi waa soo gureen waxay noqotay wax markaa yacnii beenoobay oo xataa gaalada lafteedu ay u caddaatay beennimadeedu shay u caddaaday weyi waxaa la garanayaa inuu markaa makhluuqaadkani ay soo darriyeen aynay horraynin cirkan iyo dhulkan iyo qoraxdan iyo dayaxan iyo habeenkan iyo maalintan iyo waxa ku hoos nooli inaanay weligoodba jirin waynu aragnaa makhluuqaadka qaarkood inay soo darrinayaan oo soo kordhayaan marba oo waxaan jirin ay markaa abuurmayaan ama ay jirayaan waxaan hore u jirin taas waa aragnaa laakiin kuwii inaga horreeyey laftooda ee makhluuqaadka ahaa qadiim ma aha aan bilow lahayn ee ilaaba ilaa waxay leeyihin bilow bay leeyihiin bilow ayay leeyihin hadda waxa weeye markaa cilmi ahaan ama saynis ahaan waxaa la caddeeyey in waxa weeye yacni ashyaadani aynay qadiim ahayn cilmigii baa beeniyey yacani waxyaalihii ay sheegi jireen culumtii maadiga ahayd baa ka hor timi wixii ay wadeen oo ku saabsanaa caalamkani qadiim buu ahaa weligii waa jiray waxay noqotay war soo guray waayo waxay leeyihiin waxaa la og yahay mar walba kulka in markaa waxa weeye qoraxdii in kul ka dhacayo oo waxa weeye markaa qayb markaa kulka ka mida ay bixinayso marka hadday qadiim ahaan lahayd oo weligoodba jiri lahayd caalamku wuxuu isu bedeli lahaa barad baraf buu noqon lahaa kulku waa tegi lahaa marka waxa weeye wax markaa weligoodba jiray maaha xataa qiyaasay sheegaan ay yidhaahdaan waxa weeye markaa malayaashooda ay ku dhiseen oo ay yidhaahdeen markaa waxaa la qiyaasayaa intaas markaa inay jirtay waxay xisaabiyeen waxay ku sheegaan yacni markaa waxa weeye tiro iyagu ay markaa taqdiir ku keeneen maaha wax nas ku yimi wax nas lagu sheegay maaha oo wax markaa iyagu ay taqdiir ku sameeyeen laakiin waxaynu uga gol leennahay markaynu tilmaamayno in iyaga laftoodu ay garteen in markaa aynay weligoodba wax jiray ahayn cirkan iyo dhulkan iyo qoraxdan iyo dayaxan iyo habeenkan iyo maalintani sidii sharcigu inoo sheegay inay soo darriyeen oo allah abuuray ay iyaguna waxay tilmaamayaan inay soo darriyeen haddaba waxay isweydiin la miyay iska soo darriyeen lama yidhaahdo kullu mawjuud laabudda lahu min muujid shay kastoo jira cid jirsiisay waa inay jirtaa sax ma aha markaa qaacidadaas laakiin shay kasta oo jiritaankiisu uu yahay mid soo darriyey cid soo darrisiisay waa inay jirtaa laakiin la odhan maayo shay kastoo mawjuud ah oo jira ilaaba ilaa cid baa jirsiisay waayo allah waxaa u sugnaaday jiritaan makhluuqaadkana waxaa u sugnaaday jiritaan laakiin labada jiritaan waa kala duwan yihiin jiritaanka allah waa jiritaan aan bilow lahayn waa jiritaan aan barbilow lahayn waana jiritaan bardhammaad aan lahayn allah waa azali weligii waa jiray waana abadi weligii waa jiraya makhluuqaadku azaliya ma aha abadiyana ma aha waa jirta ashyaada qaarkood oo ilaahay baaqi yeelaayo oo jannada iyo naartiiyo arwaaxdiiyo ka mid yihiin laakiin kuwaasi waxay ku baaqi noqdeen in ilaahay baaqi yeelay ee waxay markaa iyagu daata ahaantooda ay iska lahaayeen baqaaga ma aha ee waxa weeye allah baa marka waxa weeye ka yeelay qaar baaqi noqonaya ka yeelay sharciguna waa inoo sheegay oo waxyigu waa ku yimi inay markaa jannada iyo naartuba ay tahay abadiya khaalidiina fiiha abada yacni waxa weeye laynoo sheegay jannada iyo naarta mid walba in markaa lagu waarayo ay abadi yihiin marka makhluuqaadku asaalatan waa amadiya ilaahay waa azali waana abadi cid markaa ugu deeqday jiritaanka ma jirto yacnii iskiibuu u sugnaaday jiritaanku weligii waa jiray weligiina waa jiraya marka qaacidada caynkaas ee sababiyadu waxa weeye waa qaacido cuqaladu ay isla ogol yihiin hadda waxay yidhaahdaan yacni gaal hebel baa ogaaday markaysagaa qaacidadan markaa iktishaafo ogaaday warka noocaas waa been wax jira ma aha waa waxay cuqaladu weligoodba hore u yaqaaneen yacnii wax la yaqaanay weeyo jiray shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa cuqalada dhammaantood waxay isla garanayaan shayga soo darriyey inuu sabab leeyihi wuxuu odhanayaa ilmaha yar ee sabiga ah haddii wax lagu dhufto isagaan arkayn wuxuu odhanayaa man darabanii yaa i garaacay haddii luha cidu kuma garaacin ma rumaysanayaa ma rumaysanaya caqligiisa ma geli karto hadda waa ilmo yar oo sabi ah saynis ma baran wuxuu garanayaa in waxa weeye ilaaba ilaa waxa ku dhacay in cidi ku dhufatay iskaga kaa dhaco cidiba marka waxba kuguma dhufan ma rumaysanayo waxaa laga yaabaa qofka ugu dhow inuu yidhahdo adaa igu dhuftay manuu arkayn markuu ku dhufanayay laakiin muxuu garanayaa wax kastoo soo darriya ilaaba ilaa cid soo darrisiisay waynay jirtaa taasuu garanaya taas ayuu garanayaa taas baanu markaa u qabsanayaa uu leeyahay adaa igu dhuftay oo caynkaa u leeyahay yani waxa weeye waxay markaa cuqaladu garanayaan carruurta yareeri garanayso reer miyigu garanayo cid waliba garanayso weeye markaysa markaa qaanuunu sababiya marka in la yidhahdo hebel baa ikhtishaafo ogaado gaal hebel baa markaysa markaa saynisyahankii hebel baa ogaaday oo soo saaray sax maaha waa wax hore loo yaqaanay ma wax la ogaa yacni saas weeye ninkii reer miyiga muxuu yidhi markii la yidhi maxaad ilaahay ku garanaysa wuxuu yidhi albacratu tadullu cala albaciir waalasaru yadullu cala almasiir yacni waxa weye saaladu waxay ku tusinaysaa neefkii dhigay ayay ku tusinaysaa raadkuna wuxuu ku tusinayaa yacni marka waxa weeye ciddii socotay buu ku tusinaya yani reer miyigu marka xooluhu ka lumaan maxay ku raadiyaan waxay ku baadi doonaan raadka inay raadka hadday markaa helaan raadkay raacayaan raadka ayay markaa raacayaan waatay yidhaahdaan raad haye ruux haye bimacnaa waxa weeye haddaad neefka raadkiisii hayso ama raqdiisaad u tegi ama marka waxa weeye neefka laftiisii baad u tegi ama raqdiisaad u tegiyo waad ka samri ama neefkii baad u tegiyo neefkii baad heli marka waxa weeye wuxuu yidhi albacratu tadullu cala albaciir waalasaru yadullu cala almasiir raadkuna wuxuu ku tusinayaa maritaanka la maray fa samaaun daatu abraaj wa baxrun daatu amwaaj wa ardun daatu fijaaj afala tadullu cala asaanici alkhabiir yacnii samadan xidigaha iyo qoraxda iyo dayaxa leh baddan marka mawjadaha leh dhulkan waddooyinka leh afalaa tadullu cala asaanici alkhabiir miyaynay ku tusinayn ilaahay abuuray miyaynay ku tusinayn ee aqoonta badnaa miyaynay ku tusinayn marka wuxuu tilmaamayaa raadka yar maadaama lagu garanaayo maritaanka la maray lagu garanaayo saaladana neefkii lagu garanaayo makhluuqaadkan faraha badan leh cirleh dhul leh buura leh bada leh ee marka waxaa weeye xiddiga leh qorax leh dayax leh habeen leh maalin leh noolayaal kun dhex nool leh waxay markaa caddaynayaan cid abuurtay inay jirto inuu khaaliq jiro ayay caddaynayaan raadkii yaraa baan la rumaysanaynin isagaa isdhigay ya haddii marka waxa weeye qof wax raadinaya la arko oo leeyahay maxaad dhulka ka eegaysaa oo yidhaahdo neef baa iga lumo neefkaan raadinayaa oo dabeedna maxaad dhulka ka eegi dee raadkiisibaa kan ah hadduu qof odhan lahaa ka warran raadkan cidima dhigin yaa dhigay isagaa isdhigay ma raadku haa raadku isagaa isdhigay hadduu odhan lahaa saaladuna saaladuna yadaa isdhigtay ma u malin lahaydin qofka in hadal lala wadi lahaa waxaa loo qaadan lahaa inuu qof waalan yahay ruuxa uu la hadlayaa hadal lama sii wadeen marka haddii raadkii iyo saaladii yaraa aynay suuroobi karin in la yidhaahdo yagaa isdhigay ee la garanaayo in cid dhigtay jirto cid raadaysa inay jirto saalada cid dhigtay inay jirto taas la garanaayo la xaqiiqsanayo makhluuqaadkan faraha badan leyo caalamkan iska dhan ee sidan u nidaamsani ma suuragal aha in la yidhaahdo yacni isaga ayaa isjirsiiyey ma suuragal aha yacni waa iska jiray in la yidhahdona ma suuragal aha waxaa markaa khasab ah in la yidhaahdo yacni khaaliq ayaa jirsiiyey cid wax abuurta ayaa jirsiisay taas ayaa markaa lagu khasbanya in la yidhahdo sida caqligu keensanayaa sidaa weeye waana sida sharciguna inoo sheegay marka ashyaa badan baa caddaynaya jiritaanka khaaliqu jiro iyo inuu makhluuqaadka cidi abuurtay oo nidaamisay waxaa la yidhaahdaa abuu xaniifa ayaa qole duhuriyiina oo markaa allakooda ayaa waxay yidhaahdeen waa kula doodaynaa waa la ballameen kulankii doodda markay isugu yimaadeen ayuu wuxuu ku yidhi bal waxay iga warrantaan webigan dijla waa webiga baqhdaad mara sheikhuna bakhdaad buu deganaa haddii la yidhahdo webigan dijla doonni baa soo marta shaaximan doonnidaa cidima soo buuxin cidina ma wadin iyadaa isa soo buuxisasoo issoo shaaxintay isa soo rartay iyadaa soo goosatay iyadaa soo socotay iyadaa dekadda dijlo timi ee dekadda bakhdaad yadaa timi iyadaa barroosinka dhigatoo ku xidhatay iyadaa alaabta iska rogtay iyadaa haddana barroosinkii furatay iyadaa haddana dib u laabatay bal ka warrama waxay dhaha macquul maaha wax caqligal ah ma aha wuxuu yidhi doonni yar haddaan taasi ka suuragal ahayn inay iyadu isa soo buuxiso isoo shaaximato soo goosato timaaddo iyadu dekadda ku xidhato iska rogto dabeedna markaa waxaweyn ay noqoto say u dhici kartaa makhluuqaadka intan la eegay cidima maamulin cidina ma abuurin say u suuragal tahay doonni baa tidhahdeen macquul ma aha markaysagaa inay yadu samayso saase sida caalamkan oo dhan ay uga suuragal tahay waa xujo caqli ah ayuu markaa waxaa ka hor keenay marka makhluuqaadkan markii hore waxay ahaayeen cadam waxaan jirin maaha azali weligood iskama jirin markii dambe waxay noqdeen qaar jira ayay noqdeen cid baa jirsiisay ciddaa jirsiisay waa khaaliq waa abuure ciddaa abuurtay waa inay tahay cid cilmi badan aqoon badan yacni waxa weeye doonis leh cid waaxida waa inay tahay sifaadkii marka waxa weeye cidda abuurtay waxaa laga garanayaa yacni sancada markaysaga waxa la sameeyey imika haddaad aragto guri weyn oo fillo ah ba aad u weyn oo dabaqiyahoo isi saaran oo sida markaa loo sameeyey aad u qurux badan tahay aad u adag tahay yani waxaad garanaysaa cidda dhigtay inuu ahaa injineer markaysaa waxa khatara inuu ahaa aqoontiisu markaysaga aad u fiican tahay yani aad iyo aad u aqoon badan khabiir inuu ahaa baad garan adigu maad arkayn markuu samaynaayo horena umaad aqoon laakiin farsamada uu sameeyaa waxay ku caddaynaysaa aqoon inuu u lahaa handasadan iyo markaysaga dhismahan marka inuu yaqaanay oo khibrad u lahaa ma sadiqaysa haddii lagu yidhaahdo nin reer miyi ah oo aan weligii dhismo arag oo siduu xoolihii ula joogay ka soo galay ayaa dhisay ma rumaysanaysaa gurigaa fillada ee dabaqyada ah ee sida quruxda badan loo dhisay ma kaa dhaadhacaysa in markaa la yidhaahdo waxa dhisay nimaan dhismo waxba ka aqoon waa isku dayey waa ugu beegantay hal hada macquul ma suuragal ah wax dhici kara maa maalan nin baa wuxuu sameeyey yacni markaa camaliyad buu sameeyey wuxuu qalay wadnaha ayuu qalay camaliyaddiina waa ku guulaystay ma sidiqaysaa ninkaasi ibiga iyo dhakhtarnimada waxba kama aqoon ma sidiqaysid waxaad garan kartaa mar haddii waxa weeye markaa camaliyadda noocaasa sameeyey wadnihii qalay ku guulaystay yacni waxa weeye waa nin aqoon u lahaa inuu yahay baad garanaysa yacni khibra bay ka tarjamaysa yacni ficilka wanaagsanee suubani wuxuu caddaynayaa cidda samaysay aqoontay u lahayd bay marka waxa tilmaamaysaa caddaynaysa aqoontay u lahayd ayay markaa caddaynaysa saas aawadeed ba allah waxau yihi litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiirun wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilma yacni si ay u ogaataan inuu allah shay walba cilmi ku koobay si aa markaa u ogaataan awood ahaana ku koobay wax walbana allah og yahay allah wuxuu uhi wallahu khalaqakum uma yatawafaakum wa minkum man yuraddu ila ardali alcumur likay laa yaclama bacda cilmin shay'a ina allaha caliimun qadiir markii laynoo sheegay abuurista bini aadamka allah abuuray iyo inuu oofsanaayo maxaa aayaddii lagu khatimay ina allaha caliimun qadiir allah waa cilmi badan yahay waana awood badan yahay munaasabada ka dhaxaysa maxay tahay abuurista uu ilaahay khalqiga abuuray iyo inuu caliim yahay qadiirna yahay munaasabada ka dhaxaysa waxa weeyaan abuuris wax la abuuraa ma suuroobayso biduuni cilmin wa qudra waxaa la garanayaa abuurista wax la abuuro ilaaba ilaa waxay laasimsanaysaa in cilmi iyo qudro ay ku dhaxday saas aawadeed baa loogu khatimay ina allaha caliimun qadiir allah waa caliim oo waa cilmi badan yahay waa qadiir oo waa awood badan yahay yacni saas loogu khatimay waxaa la soo naqliyaa culammadii hore sheekh ka midaa lagu yidhi bima carafta allah allah maxaad ku garatay wuxu uhi waxaan ku gartay biijaabati dacawaat ducooyinka aqbalaadoodaan ku gartay oo ilaahay ducooyinka aqbalo aman yujiibu almudara ida dacaahu wayakshifu asuu ka dhibaataysan ducadiisa ka aqbala markuu baryo dhibaatadana markaa waxoo fayda yacni miyuu la mid yahay sidii midaan caynkaasoo kale samaynayn maya lama mid aha marka biijaabati dacawaat baan ku gartay buuri waxaa la soo naqliyaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ducooyin fara badan baa laga aqbalay boqol iyo konton duco in ka badan ayaa isla markiiba aqbalaadoodii la arkay sida ahlucilmiga qaarkood marka ay sheegeen qaarkood waxaweye isla markiibay sidii u dhaceen yacni waxa weeye mimbarka isagoo ku taagan nebigu calayhi salaatu wasalaam oo khudbadaynaya oo ay marka waxa cirka aan xabad caada loo aqoon cirku dhammaan waa wada marka waxa weeye faydan yahay daruur iyo caatoonna ma saara abaar khatarina waa jirtaa ayaa nin reermihii soo gelaya markaasuu odhanayaa xoolihii shuf abaar baa baabi'isay ilaahay noo bari mimbarkuu ku taagayo waa khudbadaynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam gacmuhu sare u taagay waa maalin jimce waa duceeyey allahuma asqina allahuma asqina allahuma asqina saddex goor buu sidaa yidhi ducadaa saddex goor buu ku dhawaaqay kadibna khudbaddiisiibuu watay isla markiiba waxaa soo baxday oo meel fog ka soo muuqatay daruur yaraad mooddo gaashaan inay la eg tahay siday u yar tahay baa soo muuqatay nebigii oo khudbaddii wada calayhi salaatu wasalaam ayaa daruurtii ballaadhatay markay ballaadhatayna dabeedna waa curato waaba da'de isla mimbarkii buu saaran yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidkiisuna wuxuu ahaa cariish buu ahaa waa soo darooray isagoo markaa weli khudbaddii ku taagan ayaa marka waxa weeye roobkii markaa soo darooray yacni marka waxa weeye dhibicdii marka waxa weeye ku soo dhacaysay ayaa garhka nebiga ka daadanaysa roob weyn oo mahigaana da'ay oo qaadi waayey jimce ilaa ka jimce haddaday waa isla markiiba ducooyinka caynkaas ee nebiga sidaa looga aqbale isla markiiba la arkay waxa weeye aad iyo aad bay u fara badan yihiin aad iyo aad ayay u badan yihiin marka biijaabati dacawaat waxay ka mid tahay waxyaalaha rabbi lagu aqoonsado ee lagu garto ayay markaa ka mid tahay waxaynu garan karraa makhluuqaadkan faraha badan leh ee xadkoodii aadkiyo aadka u badan yihin bini aadamka keliya ayaa waxaa la yidhaahdaa toddoba bilyan way ka badan yihiin siddeed bilyan baa lagu sheegaa siddeed milyaar inay yihiin bal noolayaasha kale arlada ku nool ka warran ee xoolo leh ee bahalo sare leh ee bahalo hoose leh ee ugaadh leh ee shimbiro leh ee kalluun leh ee cayayaan leh ee xasharaad leh ee jeermisya leh yacni intay tiro la-eg yihiin wax allo waxaa arlada ku sugan buu allah arsaaqaya risiqa marka ay cunayaan yacni waxa weeye waa la siiyaa ma abuuranayaan oo ma samaysanayaan arsaaqda ashyaadaasi miyay la soo baxaan marka arsaaqdoodu ma yagaa samaysta ya dadku hadday isu tagaan raashin ma samayn karaan ma samayn karaan ma kari karaan marka wax la beeraayo iyagu beerta ma soo bixin beerta allah baa soo saaray waxa ugu badan ay samayn karaan waa maxay waa inay siidhka soo qaadaan markay siidhka soo qaadaanna waa inay arlada marka waxa cararogaan oo u faadhfaadhaan dabeedna marka ay ku daadiyaan dabeedna markaa ciidda ku rogaan ay ciidda ku rogaan waxay samaynayaan haddii waxa weeye biyo loo soo saaro oo rigag iyo wax la mida ama ceelal laga waraabinaayo inay biyahana marka waxa soo qaadaan ama usoo jeexaan ama ay ku furaan haddii kalena biyaha cirka in lala sugo roobkaa lala baxnaaninayaa lala sugaya yacni yaa soo bixiyey yaa inayihii iyo siidhkii meesha lagu riday yaa kala dillaaciyey yaa geedka ka soo dhex saaray yaa arlada u kala jeexay yaa ka soo bixiyey oo ka soo saaray yaa korinayoo arsaaqayey cidda korisay waa ayo geed markaa baxaya yaa ka yeelay yacani dadka shaqo kuma leh dadkii bes waxay sameeyeen markaa cararoggaasay sameeyeen ma soo bixin karaan marka waxaa raashinka xabad raashina marka waxa ma abuuri karaan maa yastatiicuun nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskii waa kii ku sheegay saxiixaynka allah baa wuxuu idhi waman adlamu minman dahaba yakhluqu ka khalqii falyakhluquu darra walyakhluquu xabba yaa ka dulmi badan yaa ka xadgudub badan kii doonaaya inuu abuuro abuur abuurkayga la mida ka sidaa doonaaya yadhabu bimacnaa yaqsidu yaa ka waxa weeye yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badan ma jirto falyakhluquu darra xabad yaroo quraanjaa bal ha abuuraan ma abuuri karaan wax nool ma samayn karo wax allo waxay aqoon sheeganayaan waxay awood sheeganayaan waxay horumar sheeganayaan hadday isu tagaan kulligood quraanjo yar quraanjada ta ugu yar ma abuuri karaan ma samayn karaan shay nool ma jirsiin karaan ma yastatiicuun mana abuuri karaan weligoodna ma gaadhi karaan inay abuuraan waa tacjiiz falyakhluquu darra walyakhluquu xabba xabbad raashinoo badar ah ama hadhuur ah ama qamandi ah ama sarreen ah ama ashyaada kale la midkaee badarka ah yacani marka ha sameeyaan ha abuuraan ma abuuri karaan caag u eg waa samayn karaan shay caagah oo u eg waa samayn karaan laakiin xabbad yar oo raashin ah oo manfacadii raashinku lahaa leh ma samayn karaan ma yastatiicuun cidda markaa samaysee abuurtay waa allah allah wuxu uhi afara'aytum maa taxrusuun a antum tasracuunahu am naxnu azaaricuun low nashaa'u lajacalnaahu xutaaman fadaltum tafakkahuun innaa lamughramuun bal naxnu maxruumuun yacni raashinkii ma samaynayaan miday samayn karaan ma aha ya falyandur alinsaanu ilaa tacaamih annaa sababna almaaa sabba haddama aragtaa cuntada marka maxaa lainoogu sheegaya waa waxaa lainoo sheegaya in dadku aynay markaa shaqo ku lahayn oo aynay samayn karin oo aynay abuuri karin taasaa marka waxaa lainoo sheegaya waxaa lainoo sheegaya yacni bes waxa weeye waxay samayn karaan waxay tahay waa inay markaa badarka ku ridaan dhulka oo ay u faarfaaraan intaasay samayn karaan arlada uma kala jeexi karaan yacni waxa weeye geedka ma soo saari karaan cidda soo saarta waa allah waa allah wey waa cajsi dhammaystiran baynay awoodi karin innaba raashinkooda ma samaysan karaan bini aadamkii ma abuuri karaan iska daa bini aadam noole kale ma abuuri karaan falyakhluquu darra ya allah wuxu uhi naxnu khalaqnaakum falowlaa tusaddiquun afara'aytum maa tumnuun a antum takhluquunahu am naxnu alkhaaliquun naxnu qadarnaa baynakum almowta wamaa naxnu bimasbuuqiin clى an nubadila amhaalakum wanunshi'akum fima laa taclamuun walaqad calimtum annash'ata aluulaa falowlaa tadakkaruun waxaa laynoo sheegaya allah wuxuu yidhi naxnu khalaqnaakum annagaa idin abuurnay haddii gaal kasta la weydo laha yaa ku abuuray muxuu odhanaya waxaa laga yaabaa qaarkood in cinaad iyo madaxadaygu yidhaahdaan aabbahay iyo hooyadayba ay abuuray laakiin warka noocaasi isaga laftiisu wuu og yahay inay been tahay aabbihi hooyadii ma abuurin aabbihi hooyadiiya abuuray hadduu yidhahdo kuwo kala abuuro aabba iyo hooyo u ah aadamigii ugu horreeyayaa abuuray alinsaan alawal man khalaq yaa abuuray kama jawaabi karo ta kale aabbaha iyo hooyadu say u abuureen sabab bay u ahaayeen laakiin may abuurin cidda abuurtay waa allah aabbaha iyo hooyadu ma ilmogaleenka intay marka waxa weeye iyagu farageliyeen bay waxa ku jira iyagu abuureen u koriyeen u arsaaqeen u weyneeyeen ilaa uu noqday ilmo nool oo weyn oo dhalanaya aabba iyo hooyadu maba ogaba ilma inuu marka calool galeen muddo dabadeed bay ogaadaan waxayna qaarkood u sameeyaan yacni shahwa gudasha unbis oo iminka ilmaha ku dhalanaya garaca ku dhalanaya marka horeba ma doonayaan ilma inuu dhasho waxay rabaan shahwada bes inay gutaan bay rabaan bacda mudday waxay ogaadaan in ilmo calool galay saasay ku war helaan markaana waxaa laga yaabaa inay ka naxaan xataa kuwa markaa isqaba oo zawaaj sharciya markaa waxaa weeye isku qaba ma aha waxaweye mar walba inay uba doonayaan wakhtiyada qaarkood baa dhici karta bisabab aw biaakhar inaan xilligan aynay doonayn ilmo inuu calool galo ama ha ahaato hooyadu inay xanuunsanayso ama dhasha inay kala fogeeyaan inay rabaan ama wax la mida ama cillad inay hooyadu ku sugan tahay ha ahaato iyagaan doonayn waxba inay calool galaan baa ilmihii calool gelayaa ya marka dee miyaa la odhan karaa marka waxaa yani hooyii aabba abuuray maya xataa hadday doonayaan ilmo inuu calool galo intee isku dayda ilmo inuu calool galo sababta la timaado aan waxba u calool gelin oo sanawaad fara badan aan waxba u dhalan oo dhakhaatiirtu markay baadhaanna ay leeyihin labadiinuba caadi baa tihin wax cillada idinkuma hayno haddana muddo badan iyagoo isqaba yacni la imanaya tegitaankii la imanaya isu taggii ay isu tegayeen ayaan haddana waxba calool gelin marka ay doonayaan in wax u calool galaan iyagu waxay samaynayaan sabab laysa ilaa sabab qura bay la imanayaan ka badan lama imanayaan bas biyahaasuu daadinaya aayaddaana lagu sheegay afara'aytum maa tumnuun waxaa ka warrantaan manida ama biyaha daadinaysaan ka warrama a antum takhluquunahu am naxnu alkhaaliquun ma idinka abuuray oo qof ka abuuro ka sameeyey mise annagaa ka abuurnay yacni iyagu kamay samay kamanay abuurin mana garan karaan markaa muddo dabadeed mooyaane waxa u calool galay ma inanbaa ma inanbaa ma kala garan karaan marka dambey ku warhelayaan marka inan yahay ama inan yahay laakiin iyagu ma ogaan waxaa laga yaabaa iyagoo inan doonaya in inan lagu arsaaqo iyagoo inan doonaya in inan lagu arsaaqo noocii ay doonayeen noocan ahayn la siiyaa laga yaabaa iyagu kama warqabaan waxa markaa calool galay ma mataanaa ma mid qudhaa ma labbaa ma dhadigbaa ma dhicis buu noqon doonaa ma dhammays buu noqon doonaa kullu daalika ma warqabaan iyagu ma abuurin ma jirsiinin ma korinin cidda markaa arsaaqaysa ee korinaysa ee abuurtay waa allaah meesha uu soo maraya yaa markaa u yacni fudaydiyey uma asabiila yassara waddadu allah u sahlay meeshaa cidhidhi wuu ka soo bixiyey waa ilmo madaxu intaa la eg yahay baa laga soo saaray cidda sahashay waa allaah cidda abuurtay waa allaah cidda arsaaqaysa allah weyi marka taasi waxay caddaynaysaa yacni waxa weeye ilaahay khaaliqnimadiisay caddaynaysa waxay dad fara badani ay dhibsan jireen oo gaalada ka midii hablaha haddana iyagaan habluhu doonayn bay calool geli jireen oo habluhu u dhalan jireen waata marka aayaadka qur-aanka laynoogu sheegay siday markaa u dhibsan jireen siday uga muraardilaaci jireen waata laynoogu sheegay waxaabay sameeyeen inay xabaal nololiyaan oo dilaan gaaladii iyagu kama warqabaan waxa u calool galay inuu yahay inan kama warqabaan markay u dhalata mooyaane hore umay ogeyn markaana waa ka nixi jireen waa muraardilaaci jireen markaana aad iyo aad ayay u dhibsan jireen iyagoo marka waxa weeye musiiba inay ku soo hoyato kale u qaba ayay dabeedna is odhan jireen talow markaa madulli baad ku haysataa mise ciiddaad ku qarisaa yacani taasay isweydiin jireen ayay isweydiin jireen siduu allah uu yidhi waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhu muswaddan wahuwa kadiib haddii midkood loogu bushaareeyo mid gaaladii carbeed ka mida inan loogu bushaareeyo dalla wajhu muswaddan wahuwa kadiib wejigiisu wuxuu noqon jiray mid madow dugul ah madluun daraaddii isagoo cadho buuxsame iyo murugo yatawaara min alqawmi min suu'i maa bushira bih yacni wuxuu iska qarin jiray qowmka raggaba waa ka dhuuman jiray xumaanta waxa loogu bushaareeyey daraaddeed markaasaa abuuray marka waxa weeye inanta ma abbihii hooyada abuuray saasaa bay uga muradilaaci jireen ayumsikuhu calaa huunin am yadusuu fi turaab alaa saa'a maa yaxkumuun hadda maaragta oday baa waxa dhacday gaaladii carbeed ka mida ayaa waxa dhacday waxa weeye in inan u dhalatay markaasuu qofkii dumare uu qabayba waa ka soo horwareegi waayey markaasay dabeedna iyada geeraartay waxay tihi maa li abii xamsata laa yaatiina yadallu fi lbeyti aladii yaliina ghadbaanu an laa narida albaniina wallahi maa daaka fii aydiina wa inamaa na'hudu ma uctiina abii xamse maxaa u sugnaado uu noogu iman waaye guriga noogu xiga muxuu ugu sugan yaho annaga noogu iman waaye wuxuu ka cadhaysan yahay inaanu inama dheli weynay wallaahi kaasi arrin gacantayada ku jira ma aha wuxuu ka cadhaysan yahay ya khadbaanu an laa narida albaniina inaanu inama dhali weynin uu ka cadhaysan yahay wallaahi maa daaka fii aydiina taasi gacmahayaga kuma jirto ya wa inamaa na'hudu ma uctiina bal hadda caqliga e ya waxaanu qaadanaynaa waxa nala siiya bes baanu qaadanaynaa marka hooyada iyo aabbuhu ilmaha may abuurin mana abuuri karaan bal haddii makhluuqaadkao dhamme ay isu tagaan kulligood quraanjada ugu yar ma jirsiin karaanoo ma abuuri karaan mid alla kooda ayaa waxaa lagu yidhi waxa weeye makhluuqaadku waxba ma abuuri karaan markaasuu yui maya anigu waxbaan abuuri karaa wax nool baan abuuri karaa wax nool baad abuuri kartaa ha wax nool baan abuuri karaa haye abuur baa la yidhi wuxuu soo qaaday cad qaydhin cad qaydhin buu soo qaaday ceedhin baa tira mise qaydhin cadkii markuu soo qaaday ayuu deedna god u qoday godkii markuu u qodu ku riday ciidduu ku rogay saddex maalmood dabadeed haynoo ahaato buui saddex maalmood dabadeed haynoo ahaato saddexdii maalmood dabadeed baa la ysu yimi godkii buu qoday cadkii qaydhnaayoo dee huuray oo saddex habeen iyo saddex maalmood ku jiray god ciiddana lagu rogu ka soo saaray oo dirxigu noqdaa gurayo markaasuu waxaasoo dhan ana abuuray markaase waxaasoo dhan oo dirxii ada abuuray haa markaase tiradooda waa imsa markaasuu garan maayo markaase maadu abuuraanad garanayn waaya imisaa lab imisaa si dhadig ma kala sheegi karaa inta lab iyo inta dhadig markaasuu iyadana garan maayo waa mukhaalata wax kadiba oo been oo la garanaayo inay beentuu la imanayaan ya yacni cadkan qaydhin dirxiyadan ku dhashay way koreene waa wax ku sugnaa markii horeba jermis markaa dul yaacayey oo ku guda jiray oo ku dul sugnaa ayuu ahaa haddii markaa hore la soo qaadi lahaa microscob weynayse la soo qaadi lahaa lagu eegi lahaa waa la arki lahaa laakiin maxaa soo kordhay way koreen dabeedna waxay noqotay isha caadiga wax lagu arkayo isaguna wax shaqo uu ku darsaday ma jirto mooyaane inuu huuriyey wakhtina u daayey waxaana la ogayay waxaa sidaasoo kale lagu sameeyaa inuu qurmaayo mar hadduu qurmana dirxi waa ku dhalanaya isagu dakhli kuma leh aan ahayn godka inuu u qoday ciiddana ku rogay wakhtigaana u daayey bes ya beenbeen buu sheeganaya makhluuqaadkan ilaahay baa jirsiiyey isagaa abuuray allah baa abuuray shay kasta oo noola ah oo tarmaya taranta allah baa u yeelay iminka waxa weye xayawaanaadku way tarmaan sida bini aadamku u tarmaan bay u tarmaan nooc kastaba soo qaad labkood iyo dhadigoodu markay isu tagaan ou labkoodu saarto dhadigooda waxaa markaa ka yimaada in markaa tarantii xoolahaasaa imanaysa tarantii ugaadhaa imanaysa tarantii markaa bahalaha ayaa imanaysa saasay ku dhalanayaan waa sababtii ma waxaa la odhanayaa xooluhuna maqasha ay dhalayaan iyaga abuuray miyaa la odhanaya yani waxa weeye waa wax la wada garanayo in markaa iyagu abuuritaan aynay shaqo ku lahayn una qasdin inay wax abuuraan bini aadamku waaba dhici kartaa inuu doonaayo ilma inuu dhasho laakiin marka wanku laxda saaranayo yacni orgigu saas si la eg yacni awrku markuu hasha marka waxa weye saaranayo ama loo tu'inayo yacni ma wuxuu doonayaa in markaa tarani timaado miyuu doonayaa maya wuxuu doonayaa bes yacni waxa weye shahwadiisa inuu guto dan kaleo ka dambaysa uu ka leeyahay ma jirto iska daa inuu markaysagaa sameeye dan kale uu ka leeyahay ma jirto marka sidaa waxa weeye tegitaanku lab iyo dhadig yacni markaa tegitaankoodu uu yahay mid tarani ka timaado sabab ay tahay asbaabta ka mid a ayaa bini aadamkana saasoo kale ay tahay laakiin cidda abuuraysa ee jirsiinaysa waa allah cidda qadartay waa allah cidda korinaysa waa allah yacni waxa weye waa khaaliqa wey marka waxaa lagu khasban yahay in khaaliqa la qiro ayaa lagu khasban yahay bini aadamkuna wuxuu garanayaa awood ka sarraysa inay jirto oo iminka geeri baa jirta geerida waa la wada qirsan yahay geeridu waa shay mushaahadoo la arko gaal iyo muslim way wada rumaysan yihiin geeri inay jirto gaaladu waxyaalaha haybigay inkiraan oo dafiraan shayga haybka ah laakiin shayga mushaahadkay arkayaan ma dafiraan waa qirsan yihin gaal kastaana waa garanayaa inuu dhimanayo ya naxnu qadarnaa baynakum almowt allah wuxu yhi annagaa geerida idiin qadarnay geeridii mid ka baxsan karaa ma jiro mid ka fakan karaa ma jiro awood markaa ka sarraysa makhluuqaadka inay jirto in la qiraa lagu khasban yahay waa ilaa haddii aynay jirin awood ka sarraysa makhluuqaadka oo abuurto oo jirsiisay oo maamulaysa oo ku tasarrufaysa oo marna noolaynaysa marna dilaysa haddaynay jirin geerida ha iska daafacaan oo iska baajiyaan mar haddaynay geeridii iska baajin karin ay ku khasban yihiin oo sanku u daloolo waa inay markaa waxay qiraan awooddaa ka sarraysee khaaliqa ah ee geerida u qadartay ee geerida abuurtay ee markaa nolosha bixinaysa ee waxaweye wax noolaynaysa waxna dilaysa waa inay qiraan oo rumeeyaan oo yidhaahdaan isaga ayaa khaaliq ah iyaguna addoommo rabbi loo yahay oo la maamulayo inay yihiin waa inay qiraan saas yadaabaa lagu khasbayey sidaas ayaa lagu khasbayey ashyaada makhluuqaadka haddii la eego shay walba waxaa la arkayaa sida loo sameeyey inuu yahay sida ugu wanaagga badan sunca allaahi aladii atqana kulla shay waa wuxuu allah sameeyey weyi allahi shay walba markaa itqaaniyey oo sugay oo sida u wanaagsan u sameeyey yacni samayntiisii weyi iyo abuuristiisii iyo jirsiintiisii weyi ya allah baa jirsiiyey wax gadoloola ma leh wax ceeba ma leh wax khalala ma leh waa dhammaystiran yahay siduu ilaahay u abuuray hadda waxa weye bini aadamku waxyaalahay sameeyaan waxaa laga yaabaa in marka waxa meelaha qaar la caalaqo oo la yidhahdo halkaasaa kuma habboonayn taa wuu ku qaldamay sidaa sidaa in la yidhahdo ma ahayn halkaas saasaa ka fiicnayd maanta haddaan la odhan waxaa laga yaabaa waqti dambe in la yidhahdo marka aqoonta yaro korto laakiin makhluuqaadka siduu ilaahay u abuuray lama caalaqi karo cidda aqoonta ule markay eegaan waxay garanayaan shay walba in loo sameeyey farsamada sida ugu wanaagga badan in loo sameeyey marka bicilmin wa xikmah wa khibrah wa qudrah ayuu allah ku sameeyey ta kale waa munadam waa nidaamsan yahay waa habaysan yahay iskama hor imanayo waxaa la garanaya weliba cidda markaa samaysay ee makhluuqaadkan jirsiisay inay tahay cid waaxid oo keliya inay tahay oo cid keliya maamulayso waayo haddii cid keliya aynay ahaan lahayn waxaa ka iman lahaa iska hor imaad waxaa ka iman lahaa iskhilaaf waxa markaa la wadaago wakhtiyada qaarkood baa la ysku qabtaa mar walba in la ysku waafaqaa ma suuragal aha haddii la yidhaahdo waxay isku waafaqaan keliyunbaa marka waxa weeye dhacaya iyada lafteeda waxay sheegaysaa cajzi yacnii awooddii marka waxa weye inayna jirin bay sheegaysa cidda makhluuqaadkan abuurtay ee jirsiisay ee maamulaysa inay tahay cid awood badan oo wax walba awoodaysa inay tahay in la qiro waa lagu khasbanyey dalaaisha caqliga iyo kuwa samcigaabaa ku tusinayaba masalan haddii laga soo qaado magaaladan in marka waxa weeye laba madaxweyne ay ka talinayaan oo mid waliba uu doonaayo amarkiisu inuu fulo mid waliba maamulkiisu inuu socdo uu doonaayo inay nidaamsanaato habaysnaato oo isku dubadhacsanaato oo waxa weeye nidaam si munadama ay ahaataa miyay dhici kartaa maya waxaa ka iman lahaa in waxa weeye la iskhilaafo labadii amar iska hor yimaadaan miduu doono amarkiisu inuu fulo ka kalena doono markaas inaanu fulina kiisu fulo dabeedna waxaa ka iman lahaa yacni waxa weye meesha inoo kala soc midna halka ayaanu soo dhaafin khadkaas cagaaran baa inoo dhexeeya oo yacni waxa weeye markaa la yidhaahdo inoo kala gooya ama marka waxa weeye inay isku laayaan oo ay noqoto marka waxa weeye kii xoog bataa ha u hadho labada mid baa dhici lahaa makhluuqaadkan haddii yani markaa laba khaaliq ay maamuli lahaayeen oo laba amar marka ay ka jiri lahaayeen oo khaaliq waaxid ah oo keli ah aanu maamuli lahayn waxaa ka iman lahaa makhluuqaadkan inay baaba'aan waxaa ka iman lahaa inaynay habaysnaan oo nidaamsanaan laba midunbaa dhici lahaa ama inoo kala sooc inoo kala goog oo kii cirka abuuran cirkiisa ha qaato kii dhulka abuuran dhulkiisa ha qaato kii habeenka abuuray habeenkiisa ha qaato ka maalinta abuurayna maalintiisa ha qaato ka jidhka abuuray jidhkiisa ha qaato ka nafta abuuray naftiisa ha qaato ama markaa inay isku laayaan baa ka iman lahay haddii laba ilaah ay isku layn lahaayeenna dee makhluuqaadkani may jireen se lama yidhaahdo marka waxaway maraykan iyo ruush isu hanjabaan ama waarse iyo naata markay isu hanjabaan caalamku waa la werwaraaso lama yidhaahdo dagaal saddexaad hadduu dhaco marka waxaweyan yacni laysu adeegsado nucleyer laysu adeegsado yacni waxaway khatar baa lagu sugayay soo lama yidhahdo taa lagama werwero bal ka warran markaysagaa meel haddii laba ilaah isku layn lahaayeen fardan wa taqdiiran hadday jiri lahaayeen oo laba ilaah isku layn lahaayeen maxay noqon lahay waxa weeye dee makhluuqaadkani ma jireen waa baabi'i lahay guryahani ma dhisnaadeen amnigani ma jireen xoolahani ma jireen tijaaradani ma jirteen waxaasi waa baabi'i lahaayeen waxay noqon lahaayeen haba'an mansuuran bay noqon lahaayeen ya marka dee waxa weeye inay nidaamsan tahay oo habaysan tahay oo wax iska hor imanaya aanu jirin wax la kala goynaya aanu jirin makhluuqaadkii in la kala goostay aynay jirin in la isku laayay aynay jirin ya waxay caddaynaysaa khaaliq waaxid ah inuu maamulaayo abuuray keligiina maamulayo laba maamul aanu ku fulay khaaliq qura mudabbir qura maamulo keliya ayaa markaa waxaa maamulaya waxay ka mid tahay min dalaa'il waxdaaniyat illah waxdaaniyat alkhaaliq khaaliqu inuu mid qura yahay ayaa ka imanaysa taasaa ka imanaysa waxay qolada alla koodkii mu'miniinta ku dhaleeceeyaan oo yidhaahdaan hayb bay rumaynayaan hayb alladiina yu'minuuna bilghayb xaq weeyi mu'miniintu waa rumaynayaan hayb allah waa hayb haybna waa rumaynayaan laakiin haybka waxay ku rumaynayaan biadilla ay ku rumaynayaan daliilo laakiin alla koodku miyuu ka maran yahay inuu hayb rumaynaayo aanu weliba daliil u hayn alla koodka laftiisu hayb buu rumaysan yahay aanu wax daliila u hayn maxaa ka mida haybkaa waxaa ka mida inuu leeyahay dadku daayeer buu ka yimi oo ka soo tatawuray miyuu arkay markaysagaa daayeer inuu ka yimi miyuu arkay maya soo qayb maaha muxuu ula yaaban yahay markaysagaa aadam baa dadku ka yimi oo dhoobo laga abuuray oo dabeedna markaa aadam bay ka farcameen muxuu ula yaaban yahay oo nebiyadii iyo rasuulladii noo sheegeen qur'aanka iyo kutubtii ilaahay soo dejiyeyna ku sugan haddama aragta haddii bini aadamka markaa waxaa la baadhana unugyada dhulka waa laga helaya markiisa waxaa jirkiisa curiyaasha dhulka o dhan baa laga helaya haddama aragta marka taasuu la yaaban yahay waxaanu rumaysanaya waxaanu wax alla wax daliila u haynin oo ah inay dadku daayeer ka yimaadeen markii hore daayeer ahaan jireen dabeedna daayeerkaa ka soo tadawureen waxaa dhacday in allakoodka qaarkood ay ku faaneen inay yihiin dir markaa waxa daayeer ma u malaynaysaan bini aadam baa ku faanaya inuu daayeer ka farcamay inuu ina daayeer yahay bini aadam baa ku faanaya ma u malaynaysaa masalan mid mulxidoo laodhan jiray zahaawi wuxuu ku leeyahay maa naxnu ilaa aqrudun min nasli qirdin haalikin wax kale ma nihina waxaanu nahay buu ku leeyahay yacni daayeeraanu nahay daayeeradaasoo min nasli qirdin haalikin daayeer halaagsamay oo dhintay faraciis ah marka allakoodka aad la doodaysaan waxaa tiraa war ina daayeerow ya wuxuu leeyahy fakhrun lana irtiqaa'una fii sullami almadaariki faan baabay noo tahay buu ku leeyahay korista aanu korayno yacni waxa weeye sallaamadii aqoonta aanu korayno marba aanu sare usii kacayno berigii hore daayeer baanu ahay marba waxa weeye saraan usii kacaynaa hadda bini aadam baanu nahay yacni aadami qof baanu marka waxawe hadda ahay yacni waxa weye saasaan usii koraya buu ku leeyahy ya mar kale wuxuu ku leeyahay laa yaqdab innaasu min maqaali in qultu aslu linsaani xayawaanu fa ina insaanan ibna qirdin afdalu min qirdin ibni insaani wuxuu ku leeyahay dadku yaynay ka cadhon hadalkayga ah asalka dadku waa noole waa xayawaan waayo qof yacni ina daayeer ahi wuxuu ka fiican yahay daayeer ina qof ah wuxuu leeyahay yacni qof ina daayeer ahi dee daayeerkii uu sare uga kacay oo dee qof buu noqday laakiin wuxuu ka fiican yahay daayeer ina qof ah oo inuu hoos u noqdo isagoo qofa daayeer noqdo taas waa ka fiican yahi bu kuleeyihi daba halkuu maraya day marka waxa weeye waxyaalo badan oo haybi ay rumaysay waxay ku leeyihin caalamkan wuxuu ahaan jiray gebigiisuba nuqdad yar buu ahaan jiray dhibic yar ayuu ahaan jiray oo markaa mudac caaradii oo kale la eg ama irbad caaradeedoo kale la-eg buu ahaa haye dabeed wuu qarxay markuu qarxay baa makhluuqaad kale ka yimaadeen nuqdadani xaggee ka timi yaa nuqdadda horta marka hore abuuray haddaan sidaada ku raacno sidaad sheegayso haddii lagu raaco dhibicdan yar aad leedahay asalka makhluuqaadkuba dhibicda yar buu ahaa dhibicda marka hore xaggay ka timi yaa jirsiiyey kama jawaabi karo may dhibicdaas ay haddii ku leeyihi dhibicdu miyay iska timi mise iska jirtay yaa jirsiiyey min cayn maxay ka timi yaa dhibicdan sameeyey marka hore mar labaadka yaa qarxiyey soomaadan way qaraxday ila shay hadduu halkaa iska yaallo iskama qarxo haddii iminka marka xabad yaroo camuudi halkaa taallo miyay qaraxdaa ma qarxaysaa maya shay iskama qarxo sababi waa inay jirtaa waa shay xaadisa marka waxaad yani qaraxa uu qarxaa waa shay yani markaa soo darriyey wey waa xaadis laabudda lahu min sabab sababi waa inay jirtaa iskama qarxayo wuxuu u bandhigan yahay shaygu marka waxaa weeye yani markaa qarax iyo qarax la'aan sukuun iyo xasillooni ku sugnaado iyo inuu qarxo laba ixtimaaloo siman soo ma ahayn maxaa marka waxa ka yeelay mid qarxa oo markaa taa arjaxay mid wadaadadii mutakalimiinta ka mid ahaa oo cilmulkalaamka aada ugu xeeldheeraaday ayaa wuxuu yidhi baabka ilaahiyaadka marka laga hadlayo alalahi hal masalun baa ma martay masalo labaadba ma hayo haddaba waa shiikh weyn oo culammadii cilmulkalaamka ka mid ah masaladaasi waa maxay ana almumkina muftaqirun ilaa murajih shayga suuragalka makhluuqaa loo jeedaa axkaamta caqligaaba waxaa la yidhahdaa waa waajib lwujuud iyo mumkin lwujuud iyo mumtanic lwujuud hadda ma aragta alwujuub alimkaan alimtinaac ama alistixaala waa alaxkaam alcaqliya marka makhluuqa marka la sheegayo mumkin baa la yidhahdaa mumkin maxaa loo yidhahdaa inuu jiro iyo inaanu jirin labaduba suuragal bay ahayd waajibulwujuud makhluuqu ma ahayn oo ilaaba ilaa inuu jiraa waajib ma ahayn allah baa waajibulwujuud ahaa allah inuu jiraa jiritaankiisu wuxuu ahaa laazim inaanu jirina maba dhici karteenba haddama artaa makhluuqu mustaxiil ma ahayn inuu jiro waayo wuu jiraa hadduu mustaxiil ahaan lahaa jiritaankiisuna ma jireen waanu jiraa marka jiritaanka uu jiraa waxay caddaynaysaa inaanu mustaxiil ahayn jiritaankiisu ta kale cadam buu soo maraya jiritaan la'aan jiritaan la'aan inuu soo marayna waxay caddaynaysaa waajibulwujuud inaanu ahayn ila cadam buu ahaan jiray hadduu waajibulwujuud ahaan lahaa oo inuu ilaaba ilaa jiro ay tahay mar walba cadam iyo jiritaan la'aan ma soo mareen waanu soo maray marka idan maxaa la yahay makhluuqaadka waa mumkin lwujuud jiritaankoodaa suuragal ah marka hal masalun baaban bartay buuhi baabulilaahiyaat marka laga hadlayo masaladaas waa maxay ana almumkina muftaqirun ilaa murajix shayga mumkinkee makhluuqa ahi wuxuu u baahan yahay wax arjaxa suuragal bay ahayd inuu jiriya inaanu jirin sow labadoo suuragal ma ahay inuu jiraana suuragal bay ahayd inaanu jirinna suuragal bay ahayd ya labadii suuragale isbarbar yaallay maxaa ka yeelay yacni markaa ka jiritaanka ah oo inuu jiro maxaa arjaxay cid arjaxday waa inay jirtaa cidda arjaxdayna waxay noqonaysaa khaaliqa alkhaaliqu huwa almurajix saasuu u wadaa tacbiiru ka cabiraya khaaliq in la yidhahdaa fiicane isagu laakiin waa tacbiirku ka cabiray kadib haddana wuxuu yidhi masaladii dib baan ugu fiirsadayoo yacni masalada lafteedu waxa iftiqaarkii wuxuu noqday waa shay cadam ah iftiqaarka laftiisa baahidi waa cadam cadamkiina shay ma aha saas aawadeed masaladii aan bartayna waxay noqotay bui masale la'aan ilaa cadam bay noqotay iftiqaarkii baa cadam ah maxaan u jeedaa masalada uu tilmaamayo ku saabsan shayga suuragalka ah sida iyo sida mid walba u dhici karaayo labadaba aqbali karaayo cid kale arjaxdaa waa inay jirtaa haddii qarax iyo qarax la'aan labadaba aqbalaya nuqdadan dhibicdani maxaa arjaxay inuu qarxo ma lmurajix man ilmurajix ka arjaxay waa kii waxaa lagu khasbanya in khaaliqii isugo haddii kale dee iskama qarxayo waayahay ka kaada su-aal kale waxaa imanaysa waxay yidhaahdeen nuqdadii dhibicdii yarayd baa qaraxday markay qaraxdayna waxaa ka dhashay caalamkan weyn baa ka yimid haye oo qaraxma waxaa ka yimaada nidaam iminka qaraxii lagu sameeyey horoshiima iyo nagasaaka lagu sameeyey marka waxaa ka yimi nidaam magaalo miyay ka dhalatay makhluuqaad miyuu ka dhashay mise baaba' baa ka dhashay qarax markuu dhaco ma baaba' baa ka dhasha iyo nidaam la'aan iyo kharaab mise waxaa ka dhasha nidaam iyo markaysa waxaan yani wax marka wanaagsan inuu ka dhasho say macquul u tahay markaysa qarax baa dhacay dabeedna markaysa marka waxaa makhluuqaadkan faraha badan leh ee nidaamsan ee munadamka ahi taasay ku timi say u suuragal tahay qaraxu wuxuu sababa markaysaa nidaam la'aan wuxuu sababa markaysa waxaan yani yani kharaab ayuu sababa kharaab buu sababa marka inay yidhaahdaan waxa weeye intuu markaa qarxay ayaa makhluuqaadkan oo dhan ka soo baxeen dee sax ma aha sax maaha qaarkood waxay ku koobayaan allakoodka qaar ka midi waxay ku koobayaan duruqa almacrifa dariiqyada wax lagu garto oo dhan waxay ku koobayaan xawaasta qaarkood oo waxay leeyihiin waxaan arko bes ayuunbaaba rumaynayaa waa qaar ka mida kulligood maaha kuwa kalena waa u iman doonaa markay waxa weeye yidhaahdaan waxaan arko bes baa markaa waxa weeye aan ku koobayaa maxaa ka imanaya waxyaalo badan oo la rumaysan yahay oo aan markaa indhaha lagu arkin ayaa jira waxaa la soo naqliyaa qolo gaalo ah oo sumaniye la odhan jiray oo hindi ah ayaa jiri jirtay oo u qabay wax allo waxa markaysaga cilmi ah waxa u sababa oo duruqa cilmiga wax lagu ogaadaa waa xawaasta keliya xawaasta waa maxay waa dareemayaasha aragga maqalka dhadhanka urta yaniyani marka ashyaada noocaas taabashada alxawaas waxaan dareemayaashaa lagu haleelin ma jiro kulaha markaasaa qoladaa qaar ka mid ah waxay la kulmeen jahm ibnu safwaan ninkii la odhan jiray isaguna lunsanaa jahm ibnu safwaan nin la odhan jiroo lumay isaguna bay kulmeen markaasaa waxay ku yidhahaan ilaahaas sheegaysa miyaad aragtay markaasuu maya miyaad dhadhamisay miyaad urisay miyaad taabatay xawaastii bay weydiiyeen maya maya maya haddaba ma jira bay yidhahdeen waxaa la yidhahdaa wuu shakiyey ila waa nin lunsane qisadu siday sheegayso afartan maalmood baanu salaad tukan baa layidhi kadib buu fekeray dabeed wuxuuhi war nimanka maad ku tidhaahdi marna waxay u soo noqonayaan caqligaaga marna ruuxda ah naftaada miyaad aragtay ama caqligaaga miyaad aragtay ayuu ku yidhi caqligiinna miyaa aragteen naftiinna miyaa aragteen yacni raadkeediiyo waxa ka dhashay a aragteen laakiin yada lafteeda miya aragteen xaqiiqadeeda xawaasta ku haleesheen maya sidii buu weydiiyey su'aalihii maya maya maya maya dee idan markaysaa caqli ma lihidin ama ruux ma lihidin naf ma lihidin markaasuu salaaddiisa iska bilaabay baa lii waa sida qisadu sheegayso hadda marka waxayn qaar baa waxay soo noolaynayaan firqadaa gaalada ahayd ee hindida ah ee sumaniye la odhan jiray ee u qabay aqoonta gebigeeduba inay ku kooban tahay waxaa duruqulcilmi inuu ku kooban yahay alxawaas maa culima bilxawaas waxa dareemayaasha lagu ogaado tii bay doonayaan markaa inay soo nooleeyaan markaasay waxay leeyihiin waxaan xawaasta lagu haleelini ma aha wax jira oo intee ashyaaban markaa xawaasta lagu haleelin haddana la rumaysan yahi waxaa ka mid a nafta alruux wayas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila ruuxday ku weydiinayaan waa nafta ya ayay ku su'aalayaan qul iruuxu min amri rabbii waxaa tidaa ruuxdu amarka rabbigay bay ka mid ahaatay cilmigana waxaa laydinka siiyaa waa wax yar uun wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila wax yar baa laydinka siiya qaliil ya waxaad garanaysaa sida la ysugu khilaafay taxdiidka ama tacriifka ruuxda sheikha marci la yidhaahdo oo culammada xanaabilada ka mida kitaabuu leeyaho asifaat ku saabsan wuxuu ku odhanayaa ruuxdu waxay tahay tacriifkeeda waxaa ku sugan kun qowl kun madhab baa ku sugan shawkaani baa ka sii badiyey maxamed ibnu cali ashawkaani kitaabkiisa fatxulqadiirka aayadda tafsiirkeeda wuxuu odhanayaa siddeed iyo toban boqol oo qowl baa ku sugan yacni kun iyo siddeed boqol qowl ayaa ruuxdu waxay tahay ku sugan intaasoo tacriif baa la isugu khilaafay waxay sheegaysaa madal idiraab sidaan loo garanayn bay tilmaamaysaa masale laga odhanaayo waxa weeye kun iyo siddeed boqoloo qowl baa ku jira se cajaayib maaha waxay sheegaysaa madal idiraab sidaan loo garanayn la isugu khilaafay ee markaa xaqiiqadeeda looga jaahil yahay taasay tilmaamaysa haddana ruuxdii waa jirtaa aasaarteedi iyo raadadkeedina waa la arkaa waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo wani ahay ruuxdii dee waa anigan markaa yani ku nool waa anigan ku dhaqdhaqaaqaya waa anigan marka waxaw ku neefsanaya waa aasaarteediiy raadadkeediin maan arkaa de waxawey lama mid aha marka waa khaaliqa waxaa khaaliqaba aasaartiisii waad aragtay aasaara qudratii awoodda ilaahay raadadkeedii baad aragtay iyo aasaarteedii oo makhluuqaad kanoo dhami waa min aasaari qudrati illaah allah awooddiisa yani markaa raadadkii ka yimi weye qudrada ilaahay sababtay meelaad uga saartaa ma jirto meelaad uga saartaa ma jirto kow laba waxaa ka mid a caqliga caqligii ruuxi ma arag haddana waa rumaysan inu caqli leeyahy caqli inuu leeyahay waa rumaysan yahay waxaa laga yaabaa inuu yahay caqligu waa maskaxda maskaxdana dadka qaarkood maskaxdooda waa la arkay war adigu taada miyaad aragtay dadka kale iska dhaaf adigu taada miyaad aragtay maya hadda maxaad ku rumaysata qof ila mida maskaxdii ayaa dhakhaatiirtu intay qaleen arkeen dee taas waa qof kale cidda aragtayna waa dad kale adiga ma aha ta kaleya kuli maskaxda waa caqliga maskaxdii caqli waa kala duwanyin farqaa udhexeeya alcaqlu iyo almukhu waa kala duwanyin xayawaanaadku maskax bay leeyihiin caqli may leeyihin haddii maskaxdiiyo caqligu isku mid ahaan lahaayeen ila waxa weeye haddii noolo kasto aad yani arladan ku nool hadday tahay markaysa markaa waxaan yani xoolaha iyo hadday tahay bahalaha iyo hadday tahay ugaadha iyo yani mid waliba maskax buu leeyihi caqli miyuu yahay ashyaadaas ma wada caqli bay leeyihin muxuu bini aadamku kaga soocan yahay marka waxaan xoolaha iyo ashyaada kale haddii caqligiiyo maskaxdu isku mid yihiin fii farq may farqi jiraa hadda maarata farqi waa inuu jiraa marka waxaa weeye inaanad arkin waxay markaa caddaynaysaa haddana rumaysan tahay waxaa la rumaynayaa inayna ku koobnayn oo keliya wax xawaastiiyo dareemayaasha lagu hareero hadda maarata aljaadibiya yani waxyaalaha yacni ku saabsan cufisjiidadka ama birlabta markaysaa ay wax jiidanayso aasaarteedaynu aragnaa daatadii shayga jaadibiyadii ma aragno shaygaa sare loo tuuro wuu soo noqonayaa aljaadibiya ku sugan soo maa arladii baa soo jiidanayso dib u soo celinaysaa hadda soo maaha ashyaada birlabta ah wixii biroo dhan bay jiidanaysaa ay qabsanaysaa waa aasaartii markaysa waxaynu arkaynaa laakiin daatadii jaadibiyada maaha hadda maaha maayadda laydhka yada lafteedii ma aragno raadkii ka dhashaynu aragnaa oo ah markaysaa nuurka ka yimi iyo qabsiga ay wax qabsanayso laakiin laftii maayadda lafteedii mid aragtaa maayadda lafteedii ma aragtid hadda ma aragtaa ashyaa fara badan baa jirta oo waxa weeye markaa la rumaysan yahay oo haddana marka waxa aan xawaasta lagu haleelin idan duruqa cilmigu kuma koobno keliya xawaasta kuma koobno qaar kale waxay ku dareen maya waa caqliga iyo xawaasta labadaasaa dariiqyada cilmiga ah wax caqliga lagu haleelo lagu gartay iyo wax marka waxa weeye xawaasta iyo dareemayaasha lagu haleelo ta qudhida waa qaasir caqligu miyuu wax walba ka jawaabi karaa ya yacni imaamu shaafici raximahullah ayaa waxau yidhi ina lilcaqli xaddan maxduudan kama ana lilbasari xaddan maxduudan caqliga waxaa u sugnaaday xad loo xadaynayaa u sugnaaday o aanu xadkaa dhaafi karin sida araggaba ugu sugnaaday xad loo xadaynayaa qofku intuu wax ka arki karaa xawaasta waxaa ugu xoog badan indhaha aragga araggii masaafa mucayanu qofku wax ka arkayaa masaafadaa wixii ka dambeeyo waxba ka arki maayo waa ka qarsoomaysa inta uu ka arkaayo ma aha marka waxa weeye inuu mar walba saxan yahay maaha ashyaada qaarkood wuxuu kuu tusinayaa siday xaqiiqadu ahayd si ka duwan iminka markaad maalintii gadiidkii markay tahay wakhtiga duhurkii aad lugaynayso meel bannaana aad marayso indhahaadu waxay kuu tusinayaan bannaankaas ama laamigaa aad maraysa ama bannaankaasi in biyo ku jiraan dhalanteed baad arkaysaa dhalanteedka caynkaasa indhuhu waxay kuu tusinayaan biyo inay ku jiraan markaad timaaddo meeshu waaba qallaalan tahayba iska daa bii'e ma qoyana xataa waa araggiioo qaldamay soomaa oo qalad kuu sheegay khata' buu kuu sheegay aw ka saraabin biqiicatin yaxsabuhu adam'aanu maa'a xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay'an wawajada allaha cindahu fawafaahu xisaaba ya soomaalida qaarkood dhalanteedka waxay yidhahan dhaan dabagaa la yidhahaan waa lahjad kolle soomaalida qaar ay ku hadlaan marka waxa weeye waa araggii oo khalad kuu sheegay shay labaad haddaad imika soo qaaddo madabad biyo ku soo shubto oo aad dabeedna markaad soo qaaddo qori toosan mudh ah ama qalin toosan baad kusoo qaaday sidaasaad ugu ridde indhahaagu waxay kuu tusinayaan araggoodu meesha qalinkaa ama ushaa toosan biyaha ay kaga jirtee ka gashay inay ka jaban tahay ruux walaba tijaabi waad soo saari ma jabnaa waad ku celin waxaad u arkaysaa inay meesha ka jaban tahay waa araggii oo qaldamay oo qaladku tusiyey wiili qalad ayuu ku tusiyey haddama aragta khata' baa ka yimid ashyaada markaa waxaa weeye waaweyn qaarkood wuxuu ku tusinaya inay yar yihiin iminka qoraxda haddaad eegto waxaad u arkaysaa qoraxda wax yar inay tahay fogaanshahay kaa fogtahay daraaddeed qoraxduna aad bay u weyntahay ashyaadii weyneyd wuxuu ku tusinayaan araggii inay yar yihiin haddama aragtaa si xaqiiqadii khilaafsan buu kuu tusinaya saas aawadeed dee marka ma noqonayo inuu mar walba saxan yahay xawaastu saxan tahay xawaastu waa qaldan tahay ta kale xad bay leedahay in mucayanuu wax ka maqlaya in mucayanuu wax ka arkaya ya wixii u soo dhowaaday ayuunbuu markaa yani hadduu raa'ixa leeyin urin karaa wixii carabkiisa la taabsiiyuu dhadhamin karaa wixii marka waxaa jidhkiisu gaadhaan buu taaban karaa ya waa kasii khaasnimo badan yihinba iyagu see loo odhanaya marka waxaa iyaga wax lagu miisaamaya caqliga u kaale caqli wax walba ka jawaabi karaa maya caqliga garashadiisu waa xadidan tahay waa maxduud imaamu shaafici wuxuu ku matelay caqliga xad maxduuduu leeyahay sida markaa aragguba xad maxduuda u leeyahay hadalkaa hadal shabaha ibnu cabbaas baa hore u yidhi ibnu cabbaas muxuu yidhi ninbaa u keenay inankiisii yaraa ayuu u keenay cabdullaahi ibnu cabbaas oo wuxuu yidhi waxa weeye tashuush baa ku sugan oo xagga qadarkiiya kaga sugane bal haddana la hadal owaani markaasuu yabna akhii maxaad aragtaa araggaaga kala fulo markaasuu hebel baan arkaa markaasuu maxaa ka dambeeya dabadiisa maxaa ku sugan markaasuu ma arko markaasuu wuxuu yidhi absaaru lcuyuun indhaha marka waxa weeye araggoodu waa xadidan yihiin sidaa indhaha araggoodu u xadidan yihiinba absaaru lquluubna ayaguna u xadidan yihiinoo xad ay u leeyihiin xadkaasayna dhaafayn iyo qaayo ayna dhaafayn bay leeyihiin saasaa ibnu cabbaas laga soo wariyey inuu markaa wii ibnu bata ayaa soo warinaya yacni hadalkii waxa weeye shaafici sheegay ayay shabbahdaa hadda ma aragtaa marka caqligii wax walba kama jawaabi karo ruuxdu waxay tahay ma garanayo ma garan karo guryahan inagu xiga maxaa ku sugan maxaase laga leeyihi caqligu ma garan karaa ma garan karo mana oga ya yacni ashyaada qaybiga ah miduu ka jawaabi kara ma aha wax walba miduu garan kara ma aha marka miisaanka wax lagu miisaamaya in la yidhahdo caqliga inuu noqdo dee sax noqon mayso caqligu waa qaldamaya waana saxmaya waa garan waayaya waa asiibaya waa kacakufaya dadka qaarkood caqligooda waxay odhanayaan waxaas waa mustaxiilo ma dhici karaan qaar kale ale mustaxiil maahee waxa weeye waa suuragal calaa sabiil mihaal iminka jahmiyada iyo muctasilada iyo yacni waxa weeye marka la eego way ku kala tegayn ashyadaas qolada jahmiyada la yidhaha waxay leeyihin ilaahay asmaa mutacadida looma sugi karo caqligaa mustaxiil ka dhigaya sifooyin markaa yacni mutacadidana looma sugi karo waa mustaxiil caqlan muctasiladu waxay leeyiin ma asmaada mise sifaatka sifaatka mustaxiil waa ka dhigaya caqligu laakiin asmaada ka dhigi maayo asmaadu waa tacadudi karaan iyadoo musamuhu waaxid yahay ka lagu magacaabay mid qura yahay haddama arta waa iskhilaafeen alashaacira walmaaturiidi waxay leeyihin maya sifaatka ha la kala saaro bacdi sifaatka ka mida caqligu mustaxiil ka dhigi maayo waaba ku tusinaya isaga laazim ka dhigaya ya laakiin sifaatka kale waxa weeye ama caqligu kuma tusin ama wuxuu ku tusinaya waxa weye inaan rabbi loo sugi karin hadda cuquush alcuquul mukhtalifa caqliyadii waa kala duwan yihi wax caqliyada qaarkood mustaxiil ka dhigayaan baa markaa dadka qaarkood caqligooduna ka dhigaya markaa suuragal ka dhigaya qaarna caqligoodu ka dhigaya waajib ka dhigaya marka umuuraha qaybiga ah yani ma suuragal aha in la yidhaahdo caqligu wax walba waa ka jawaabi karaa wax walbana waa sheegi karaa miduu wax walba xallin kara ma aha duruqulcilmi haddaba waa maxay duruqulcilmi waa saddex shay alxawaasu xawaasta iyo dareemayaasha ariiqyada cilmiga waa ka mid caqliguna waa ka mid ariiqyada cilmiga alkhabaru asaadiq warka runta ahina waa ka mid yani waxa weye duruqa cilmiga alkhabaru saadiq waxaa soo gelaya waxyiga waa khabaru saadiq waa war marka waxa weye run sheegaya weeye waa khabarkii ilaahay iyo khabarkii rasuulka calayhi asalaatu wasalaam yacni waxyigaasina waxa weeye waa kii macsuumkaah isagu aan qaldamayn soo maynaan soo sheegin caqligu inuu qaldamo xawaastu inay qaldamaan waxyigu inuu qaldamaa ma dhacayso alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir yani ilaahay khalqiga abuuray isagaa og a antum aclama minlaah yani allah baa og wax walba allah baa og marka saas aawadeed yani khabaru saadiq in la rumeeyaa waa lagama maarmaan hadduu yidhahdo qofku anigu khabaru saadiq ma rumaysanayo maxay noqonaysaa dee inuu yidhaahdo waxa weeye wixii aan caqligayga ka helo aan ku ogaado caqligayga ama aan xawaastayda ku arko bes baan rumaysanaya haddee ashyaa badanoo kaleu rumaysan yihi ya hadda iminka markuu leeyahay waxa weeye dadku daayeer bay ka yimaadeen wuxuu caqligiisuna tusiyey ma aha wuxuu xawaastiisa ku haleelayna maaha waa war daarwiin u sheegay iyo cidda ka soo warisay war caynkaasa weeye haddama arda markuu leeyahay makhluuqaadku dhibic bay ahaan jireen dabeedna way qarxeen wuxuu xawaastiisa iyo dareemayaashiisa ku haleelay maaha wuxuu caqligiisa ka gartayna maaha waa wax loo sheegay ou dabeedna rumaystay khabarka markuu waxa weeye hawadiisa waafaqo ama cidda marka waxay mulxidiintii u sheegaan alla koodku markuu u sheego waa rumaysanayaa marka nebiyadu ay sheegaanna waa beensanayaa wuxuuna leeyahay qeyb baa la rumaynaya ya waa khabar iyo khabar haddii loo ego laakiin laa sawaan isku mid ma aha khabarka nebiyadu waa khabar marka waxa weeye yaqiini ah oo run ah oo dalaa-ishu ay caddaynayso runnimadooduna marka waxa weeye ay yaqiini tahay oo la hubo nebiyada iyo rasuullada khabar asamaa waa khabar la hubo laakiin khabar malamala ah oo waxa weeye faylasuuf sheegay yacni markaa gaal ah oo wuxuu doono ku hadla ama uu sheegay waxa weeye markaa nin gaal oo markaysaga saynisyahan oo marka waxa weeye wax malmalaynaya yacni uu ku hadlay ayuu sidiqaya iska rumaysanaya ashyaa badan oy sheegeen baa beenoobay markaasay ka noqdeen dad fara badan baana waagii hore ka rumaystay marka khabarka inuu markaa yidhaahdo waxa weeye anugu khabarka ma rumaysanayo dee sax ma aha akhbaar badan buu rumaynaya iminka waxa weeye haddii la yidhahdo kan alla koodka ah marnigu yaa ku dhalay wuxuu leeya aabbaha iyo hooyada odamiyu arkaya markay aabbihi hooyada dhaleen mise waa loo sheego xaligoy ku dhaleen ya muxuu ku rumaystay in aabbihii hooyadii dhaleen muxuu ku rumaystay hooyaday baa ii sheegtay yacni markaa dad kalaa ii sheegay aabbahay baa ii sheegay hebel kalaa ii sheegay waxaasa laga yaaba inu yidhahdo oo taa waad rumaysatay ee caqligana kumaad haleelin xawaastaada iyo dareemayaashaadana kumaad haleelin caqligaagana kumaad garaneen maxaad ku sidiqdo ku rumaysatay mise waad ka shakisan tahay in aabbaha iyo hooyada ku dhaleen dee haddaad ka shakisantahy bal dadka u sheego waxaa tahay waan ka shakisan anigu ma rumaysin ya ina daayaro ha lagugu yeedhe ya waa yahay marka akhbaartii nebiyada ee runta ahaa ee yaqiiniga ahaa ee dalaa-ishu ku tusiyeen sidaasay marka waxay u beeninayaan sidaasay u beeninayaan caalamkan haddaynu nimaadno makhluuqaadkan yaa abuuray alkhaaliq baa abuuray waayo inuu is abuuraa ma dhici karto waxa la yidhaha alsabri wataqsiim baa jira alsabri wataqsiim waa maxay shay baa waxaa la sheegayaa inta wejiya ka suuragalka ah baa la sheegayaa dabeedna wejiyada marka waxaa weeye yacni aan saxda ahayn ayaa buritaankooda la caddaynaya dabeed waxaa soo hadhaya wejiga saxda abaa soo hadhaya sabr iyo taqsiim baa la yidhahdaa makhluuqaadkan waxa weeye waa in marka la yidhaahdo ama weligii waa jireen ama waxa weye weligood may jirine way soo dariyeen waa labada mid marka hore labadaasaynu qaybinaa ma dhici karto weligood inay jireen oo adilada caqliga ah iyo adilada cilmiga ah ee bimacnaa waxa tajriibiga ah ee culumta hadda saynisyada iyo adilada sharciga ah inta mid waliba waxay sheegayaan inuu qadiim ahay inuu weligood ayna jirin marka warka ku saabsan weligood waa jireen waa baatil wax ka jira ma jiro makhluuqaadkana waa arkaynaa shay-an fa shay-an inay u soo darinayaan qaar hore baaba'ayaan qaar cusubi soo darinayaan qaar cusubi imanayaan waynu aragnaa haddama aragta waa midaynu aragno wey kuwa hore marka waxaa sii jirayna iyaguna saas si la-eg bay marka awal u lahaayeen saasay awal u lahaayeen haddaba markay soo darriyeen waxaa ka suuragala in la yidhaahdo iyagaa isa soo darrisiiyey oo shay waliba isagaa is abuuray ama qaarkiibaa qaarka kale abuuray ama khaaliq baa abuuray ama way iska abuurmeen waa afar weji in la yidhahdo shay waliba isagaa is abuuray ma suuragal aha waa hayru macquul maxaanu macquul ku ahayn shaygu markaanu jirin waa isjirsiiyey ma dhici kartaa maba jiree su ismu jirsinayaa waa cadam cadam wax ma jirsiiyaa maya wax ma jirsiiyo maba jiree su wax u jirsiiyaa ma dhici karto inuu wax jirsiiyaa ma dhici karto isagoo jiruu isjirsiiyeyna ma suuragalho waa taxsiilu xaasil isagoo jiruu isjirsiiyey ma suuragal aha waaba jiraaye su isu jirsiinaya ma waswasa ya waswase miya qofkii wejiga marka waxaa weeye inuu isagoo maydhay u leeyahy may maad maydhin ku celi maad maydhin waa waswasa ma suuragal ah marka warka ku saabsan shay weliba isagaa isjirsiiyey baatil weeyo caqlan waxa la wada garanaya inaan suuragal ahayn oo shaygu waa cadam intaanu jirin waalcadamu laa yuujidu shay-an cadamkuna waxba ma jirsiiyo eber wax ma jirsiinaya maya waaya qaarkiibaa qaarka kala jirsiiyey in la yahay ma suuragal tahay oo cirkaa dhulka abuuray ama dhulkaa cirka abuuray ama qoraxdaa dayaxa abuurtay ama qoraxdaa markaa waxa xidigaha abuurtay ama haakada ama qofka markaa waxa yani yani xoolaha abuuray ma suuragal tahay ama xoolaha qaarkood qaarka kala abuureen ma dhici kartaa maya ma suuragal aha makhluuqu sidiisaba wax ma abuuri karo makhluuqu markuu wax jirsiinayo min cadam waxba kama jirsiiyo muxuu sameeyaa taxwiilu shayin min shayin ilaa shay waxbuu bedelayaa iminka markuu doonaayo qofku inuu miis sameeyo miis miiska macadan buu ka keenaa looxa ma isaga abuuray looxa dhirtaa laga soo gooyey dabeedna waxa weeye waxaa la geliyey yacni mashiinno iyo waxbaa la geliyey dabeedna markaisaa qaababaa loo googooyo loo jeexjeexay dabeedna marka waxa weeye halkaasaa marka waxaa yani lasoo qaatay waa dhirtii ilaahay abuuree jirsiiyey baa markaa looxyo laga dhigtay jirridoodii oo la jeexjeexay waayahay waxaa la soo qaatay waxa weeye xadiidkii ilaahay abuuray baa la soo qaatay noocyaal baa markaysaa loo sameeyey masaabiir iyo wax la mida ayaa laga dhigay waa taxwiilu shayin min shay shay baa shay laga bedelaya wax kale loo bedelaya ya waxaan wuu isu keenkeenay dabeed shay kalaa ka soo baxay gurigan iminka markii la jirsiinayey gurigan la samaynayey yacni dadkii samaynayey ma waxa weeye iyagu cadan bay ka keeneen intay meesha yimaadeen bay dhagxanta abuureen miya may sameeyeen maya may samayn dhagxanta waa la soo guray niista waa la soo guray yani waxa wey sibirka waa la keenay yani sibirka waxa buuraa marka waxa laga soo saaraa warshadaa la mariyaa dabeedna waa la soo cabbeeyaa sibirkii baa laynoo keenaa awalba dee warshadan waa shaqayn jirto marka sibirka waxaweyn waa laga soo saari jiray waa ka dahareerteeda sibirku yaallaa haddama artaan burihii sibirku waa yaalliin markaasaa waxa weeye la soo qaaday sibirkii waa niistii waxa weye waa biyihii kullu daalika ilaahay baa abuuray intii baa laysku dardaray dabeedna laisku walaaqay shaygii baa la soo qaaday dhagxantii baa la burburiyey shay baa laga sameeyey waa lagu dhex daray dabeedna waxa iyagana waa lagu sameeyey jaajurada saasaa lagu sameeyey sabadda saasaa lagu sameeyey birihii baa la soo qaaday garaa'idkii lagu sameeyey yacni waxaasoo dhan waa isu keenkeen iyagu waxba ma jirsiin ashyaa ilaahay abuuray intay soo qaadeen bay yani waxa weye nooc kale u bedeleen oo isu gegeeyeen oo tarkiibiyeen laakiin laa yuujiduuna min cadam haddamarta waynu ka nimi wixii noolaa waa ka nimi shay aan nool inayna samayn karin garanay waxaan noolayn ka warran waxaan noolayna ma jirsiin karaan waa taxwiilu shayin ya min shayin ilaa shay waxbay wax ka bedelayaan wax kaley u bedelayaan waxbay isu keenkeenayaan isu geegeynayaan wax kalaa ka soo baxayaan waa intaas weeye marka idan makhluuqaadkan waxba ma jirsiiyo ma abuuro laa yuujiduuna min cadam cadam waxba kama jirsiiya ya waxbay isu gegeenayaan ilaahay abuuray shay kalaa deed ka soo baxaya waa saas marka in la yahay qaarkiibaa qaarka kala abuuray ma suuragal aha waayo makhluuqaadkan min cadam waxba kama abuuraan waxna kama sameeyaan walow wuxuu yaanu noolaanba waynaga yidhi xabad raashinoo badar ah xabad hadhuur ah xabad masage ah xabad qabandi ah xabad sarreen ah ma samayn karaanoo ma abuuri karaan oo manfacadii shaygani lahaa leh caag muuqaalka u eg oo sawir ahaan u eg waa inoo keeni karaan laakiin caagi qofka ma anfacayo waxna ma tarayo laa yanfac haddamaarata marka maadaamay sidaas tahay in la yahay makhluuqaadkan qaarkood baa qaarka kala abuuray ma dhici karto wa khayru mumkin waa midaan suuragal ahay waayahay qaar baa waxay si kale u dhigo waxay dabaa'icda abuurtay dabeicadda abuurtay ha dabeicaddu maxay tahay dabeicaddu ma shayga daatadiisa ma sifaadkiisa maxay tahay dabeicaddu hadday daatadiisa tahay dee daatada shaygu haddaanu jirinba waxbuu abuurayaa maba jira si waxu abuuraa hadduu sifaadkiisa yahay sifaadku marka waxa marka shayga la helaa sifaadkiisa la helaa soo ma shayga hadduu makhluuq yahay sifaadku iyo daatada kee horeeya sow daatada markaa sifaadku kuma lamaana haddaan daatadiisaba lahelin say sifaadkiisa u jireen qaar kalaa si kale u dhigo waxay yidhaahdeen ashyaadan suma aragtaan waxaa jirta niyow qawaaniin kownkani leeyahay hay qawaaniin baa jirta qawaaniinta noocaasa ayaa shaygani ku samaysmay oo qawaaniinta man qanan yaa qawaaniinta dejiyey yaa sameeyey qawaaniintu ma yadaa isi samaysay yaa jirsiiyey qawaaniintu se wax ma samaysaa ka soo qaad waxaa jirta mkt yani waxa weeye masalan qawaaniin ulxisaab xisaabtu qawaaniin bay leedahay soo maa isu geynta isku dhufashada isu qaybinta jajabada yani noocyada xisaabaha kala duwan soo qawaaniin la raaca ma leh yani nimanka jikaarkooda wuxuu gaadhay mid mulxidaa wuxuu sameeyey allakooda ayaa wuxuu sameeyey garankiisibu wuxuu ku qortay laba laba loo geeyey waa shan hadda garankay ku qoran tahay ha anugu shan baan u qabaaba kuliyey laba loo geeyey laba waa shan waxay u dhigantaa shan yani caqlan waxaa la garanayaa dhammaan dadka cuqalada ee xisaab garanaya laba laba loo geeya inay afar tahay lakiin waa cinaad waayo xaalkoodu waxay tahay waxa weeye dhinacaaga yaan dhulka la dhigin wax walba inkir wax walba diid waa ninkii waa min baabi markaa cansatun walow taarat laba nin baa isqabtay baa la yidhi shay bay bidhaan foog ka arkeen markaasaa mid yidhi waxaa shaygaas waa ri ri wey mid kalea yidhi waa haad ri maahe waa haad waa nooc haadda ka mid a comaadda iyo mid wax ku sheegay siday isugu hayeen baa shaygii duula markaasaa kii yidhi waa haad baa yidhi war waa kaa duula dee waa haad kii kale wuxuu ugu jawaabay cansatun walow taarat waar waa ri buu yidhi hadday doonto ha duusho hadday doonto ha duushee ri weeye marka horta nimankan xaalkooda wuxuu ka dhigan yahay cansatun walow taarat ya wax kasta haddii markaysagaa loo keeno ma rumaysanayaan walain aatayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aayati maa tabicuu qiblatak haddaad aayad kasta u keento mucjize ah marnaba marka waxaa qiblada raaci maayaan kuma rumaysanayaan kuma raacayaan dadka alla koodka ah ee cinaadka weliba ay ka tahay yani waxa weeye maskaxdoodii way xidheen qalbigoodii way xidheen iimaan ilaahay la rumeeya qalbigooda inuu galo diyaaru ma aha wax kasta haddii daliil kasta loo keeno ma rumaysanayaan laa yusadiquun waayo caqli iyo cilmi toonna kuma socdaan indhaska tur weeye indha isku tur weeye waxay ka dhigan yihin bay culamada qaar yidhaahdeen yani waxa weeye bakeri la foorariyey haddii bakeri imka la soo qaado caagadaa sidaa loogu foorariyo oo booyado biyo alla soo qaado korka laga shubo shaw lagu dhammeeyo soo dara mar walba booyad baa lagu shubaa xabad biyo gudaheed gudihiisa geli mayso ila bakerigu waa fooraraaye bakerigu waxa lagu foorariyey markiisa caagadaa korkaa laga shubayaa biyihii booyadaha biyaha ah sidaa marka loogu shubo shubo shubo saasunbay u dareerayaan u soconayaan waa dixanayaanuun xabad biyina markiisaa gudihiisa ma gelin ila inuu galaba diyaaru maaha marka qalbigoodu wuxuu ka dhigan yahay bakerigaa fooraroo kale inuu xaqba galo oo rumaynta ilaahay la rumaynaya qalbigooda inay gasho diyaar uma aha waa wuxuu ku beryayaa un markay dhintaan qaarkood sakaraadka ay ashahataan ya hadda maarta marka sakaraadka mulxid ma jiro laakiin iimaankaas waa ibdiraari waa dani ku khasabtay waxa loo wuxuu taraya ma jiro wlaysat الtwbة lladiina yacmaluuna الsayiئaaتi xatى إida xadra axadhm اlmowtu qaala inii tubtu اlآana wala ladiina yamuutuuna whm kufaar kuwa gaalnimada ku dhimanaya iyo kuwa xaaladda sakaraadka markay naftu dhuunta soo gaadho doonaya inay toobad keenaan oo ashahataan yani waxa weeye toobadii uma sugnaan falam yakun yanfacuhum iimaanhum lama ra'uu ba'sana waatuu ilahay yidhi yani iimaankoodu anfici maayo ay la yimaadaan markay cadaabka ilaahay arkaan iimaanka dani ku khasabtae ibdiraariga ay waxba tari maayo laa yanfac waatuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir towbadda addoonka ilahay waa aqbala intaan naftu dhunta soo gaadhin hadday naftu dhunta soo gaadho towbadii ma jirto khalaas way dhammaatay soo fircaanba ma odhan aamantu biladii aamanat bihi banuu israa'iila kii reer banuu israa'iil rumeeye maan rumeeyey wuxuu lahaa ana rabbukum laclaa iyo maa calimtu lakum min ilaahi hayri wuxuu sidaa yidhaahdaba markii waxa weeye cadaabkii uu arkay xaaladda noocaasa wuxuu doonay inuu ashaahato muslimiintaanan ka mid ahay buuri alla waxay u tartayna ma jirto maa tanfac war hooy isdaba qabo inta goorigoor tahay waxa ku dambeeya waa geeri waa godmadow waxa kaa dambeeya waa ciqaab waa cadaab abadi ah abadi abadi abadi waa cadaab abadi laa amadi cadaab amadiya ma aha wakti kuma xidhna waa abadi abadi laa amadi waa cadaab marka waxa weeye aan dhammaanayn kaas wy waayahay aan i yar dhex geliyo hadalkii aan wadnay masalan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan waxaa jira wax la yhaha alcilal alarbac cillooyinka afarta ah alcibra arbaca waa maxay shayga la sameeyey cid samaysay wayna jirtaan wax laga sameeyey wayna jiraan si loo sameeyey wayna jiraan ujeeddo loo sameeyey wayna jirtaan man facal iyo mima facal iyo kayfa facal iyo lima facal haddama arka saynisyadu waxay ka jawaabaan waxay tahay kama jawaabaan markaa cidda samaysay ujeeddada loo sameeyeyna kama jawaabaan kama jawaabayaan iminka haddii la weydiiyo ashyaada qaarkood waxay odhanayaan asalkiisu saa iyo saasu ahaa caynkaasu ahaa caynkaasu ahaa caynkaasu haba ku qaldamaan ama ku saxmaan sax iyo qalad wax kasta ha sheegaan asalka waxaasu ka soo jeedo saa iyo saasu ahaa qaabka noocaasaan loo sameeyey haddii la yahay miiska maxaa laga sameeyey waxaa laga sameeyey loox iyo waxa weeye markaa masaabiir iyo xabad iyo rinji la mariyey intaasa laga sameeyey oo see loo sameeyey kayfiyada macruufkee loo yaqaana loo sameeyey laakiin yaa sameeyey yani waxa wey umuurahaas ma galaan marka waxa weeye shaygu hadduu mar masnuuc yahay man facal baa uga horreysaa yaa sameeyey man khalaq yaa abuuray masalan haddii cunto aad aragto cunto la sameeyo cunto diyaarsan baa lagu keenay cuntadii baa u timi waxaa tii man dabakha acaam oo cuntada yaa kariyey markaasaa ti fulan markaasaa lagu yihi fulaan adabaax ninkii hebele kuga ahaa baa sameeyey ama heblaayo kugadda ahayd baa samaysay ma odhan karaa qofku waa man abaka abbaax kuuga isaga yaa kariyey ma odhan karaa cuntada yaa kariyey soma odhan ya kuuga yaa kariyey ma odhan karaa hal hadaa macquul kuuga lama kariyaan yidhahdeen soo maa iminka kuwa alla koodkaa marka lagu yidhaahdo yani waxaa weeye khalqiga yaa abuuray oo la yidhaha alkhaaliq waxay ku odhanayaan man khalaqa alkhaaliq khaaliqa yaa abuuray khaalia lama abuura wey man abaka abaax marka lagu yidhaahdo soo lama odhanayo markaysa aabaax la yubaq ya kuuga lama kariyo isaga cuntada yaa kariyey kuugaasaa kariyey kuuga yaa kariyey miyaa la odhan karaa kuuga lama kariyo dee isagu waxbuu kariyaaye isaga lama kariyo khaaliqu waxbuu abuuraaye isaga lama abuuro waa mutanaaqid waa hadal isburinaya in la yidhaahdo waa khaaliq iyo yaa abuuray isma qabato waayo alkhaaliq iyo almakhluuq waa naqiidaan waa laba shay isku liddi ah hadduu makhluuq ahaan lahaa khaaliq ma noqdeen hadduu khaaliq yahayna makhluuq inuu noqdaa ma dhici karto qaacidada caqligana maxay tahay annaqiidaani laa yajtamicaan walaa yartaficaan labada naqiid labada shay isku liddiga naqiidaanka ah waa khaaliq iyo makhluuq oo kale ya laa yajtamicaan ma kulmaan oo khaaliq makhluuq ah ma dhici karto inuu noqdo laa yumkin khaaliq min cadam haddana makhluuq ah ma dhici karto waa hayru mumkin ma suuragal aha annaqiidaan laa yajtamicaan walaa yartaficaan mana wada maqnaadaanoo inuu shay mawjuud ahi khaaliq iyo makhluuq midnaba noqon waaya ma dhici karto labada marka midnaba kama wada badhnaan karo labadana ma wada noqon karo markeeya ma ahaan karo midu labadaba inuu wada noqdaa ma dhici karto hadduu makhluuq ahaan lahaa khaaliq ma noqdeen hadduu khaaliq yahayna makhluuq inuu noqdaa ma dhici karto waayo makhluuq laa yakhluqu min cadam horaynu caddaynaa makhluuqu inaanu cadam waxba ka abuurin waxba ka sameeyo wuxuu sameeya waa taxwiil waa shay shay inuu gediyo intuu sameeya waa intaas haddama arka markaa sidaas aawoodeed waa hayru macquul in la yidhahdo khaaliqii aa abuuray in la yidhahdo ma suuragal ah haddii imika warqad qoran ama kitaab qoran marka aad aragto aad ku tahay man katab la fulaan alkaatib waman kataba alkaatib kaatibka isaga yaa qoray kitaabka yaa qoray hebel baa qoray hebel isaga yaa qoray dee hebel miyaa la qoraa hebel ma kitaaba alkaatib laa yuktab isaga lama qoro huwa yaktubu walaa yuktab waxbuu qoraa laakiin isaga lama qoro wax la qoran maaha marka khaaliqa iyo makhluuq waa kala duwan yihiin khaaliqu waa hayru makhluuq makhluuquna waa hayru khaaliq hadduu makhluuq ahaan lahaana khaaliq ma noqdeen khaaliq maadaamuu yahayna makhluuq inuu noqdaa ma dhici karto taasi waa caddaha aanu soo noqonno masaladii hore waxaan idhi waxaa ka suuragala ixtimaalaadka caqliga sabriya taqsiimka makhluuqii waxaynu garannay inaanu qadiim ahayn qadiimun bilabtidaa ee uu yahay mid soo bilaabmay oo min cadam jiritaan la-aan u hormaray dabeedna noqday mid jira oo makhluuq ah markuu noqday mid jira oo makhluuqa noqday siduu ku noqdaa isweydiin leh ma khaaliq baa abuuray ma shay weliba isagaa is abuuray ma qaarkiibaa qaarka kale abuuray miyuu iska abuurmoo sudfa ya iskaga beegan buu ku abuurmay miya waxaynu caddaynay inuu shay waliba is-abuuraa inaanay dhici karin oo adigu ismaad abuurin ismaad jirsiin cirku isma abuurin qoraxdu isma abuurin ya noolo kasta gaarkiisa markaad u eegto mid is abuuray ma jirin qaarkiina qaarka kale ma abuurin waayo makhluuqu min cadam waxba kama abuuro waxna kama sameeyo labadaasi waxay noqdeen butlaankeedu inu cadya ta saddexaad u kaala sudfa inuu iska jira ma dhici kartaayo mar keliya uu noqdo mid iska abuurmo iska jira aan cidiba abuurin maya oo siduu isaga abuurmi karaa maba abuurmi karo iskama jiri karo masalan waxaad aragtay guri dhisan geelku ku wareegsan yahay si qurux badan loo dhisay beera leh la qurxiyey la naqshadeeyey dabeedna markaa cid baa waxay kugu tidhi gurigan cidima dhisin haye habeen baa la seexdo subxii markuu waagu baryey baa waxaa la arkay guriga caynkaasa ee geedhka leh ee beeraha leh ee sidaa u quruxsan ee sidaa u samaysan ee sidaa u dhammaystiran oo jirunbaaba la arko habeen buu soo fuuro ya wac mantiq ma tahay ma suuragal tahay in la rumaysto hal yumkin daalik ma dhici kartaa waa khayru mumkin ma suuragala waa waxaan dhici karin waayo shaygu markuu cadam yahay laabudda lahu min muujid min muxdis mid soo darisiiye inuu jiraa waa lagama maarmaan haddaan cidi soo darrisin ma soo darrinayn makaan ma jirin meel ma jirin makhluuqaadka ka hor oo zamaan ma jirin oo shay ma jirin oo wax laga abuuraa ma jirin intaa midnaba haddaynay jirin oo wada cadam ahaayeen say u dhici kartaa markayse markaa iyadaan makaan jirin oo zamaan jirin oo shay jirin oo wax laga abuuraa jirin inuu iska abuurmo iska samaysmay say u dhici kartaa waxay ka dhigan tahay in la yidhaahdo makaankii oo eber ah loo geeyey zamaankii oo eber ah loo geeyey wixii laga samayn lahaa oo eber ah loo geeyey markaa shaygii samaysmi lahaa oo eber ah eber loo geeyey eber loo geeyey eber loo geeyey eber waxay u dhigantaa caalam makhluuqaadkan waxay ka daran tahay kiristaanku waxay yidhahdeen ti kiristaankaaba la qaatay kiristaanku maxay yidhahdeen waxay yidhahdeen midh loo geeyey midh loo geeyey midh waxay u dhigantaa ilaah waaxid saddex la isu geey oo shay ashyaa jira isu geynayaan laakiin maxay qalteen isugeyntiibay waxay yidhahdeen mid bay u dhigantaa laakiin kuwani hadda waxay leeyihiin eber loo geeyey eber loo geeyey eber makaankiiba ebera meeli ma jirin makaanku waa makhluuq zamaanku waa makhluuq ya ashyaadoo dhammi waa makhluuq haddama arta kulluhaa iyadoo wada makhluuq tahay oo dhammaan ay soo darriyeen oo allah soo darrisiiyo allah abuuro oo khaaliqu abuuray ba iyagu waxay inkirayaan in khaaliqu abuuray waxay ku leeyihiin iyagoo wada eber ahaayoo aan jirin baa mar keliya marka waxay noqdeen wax jira marka waxay ka dhigantahy hadalkooda eber loo geeyey eber loo geeyey eber loo geeyey eber waxay u dhigantaa alcaalam makhluuqaadkay u dhigantaa hada bail biitifaaqi alcuqala eber loo geeyey eber de waa eber xisaabtii xaggee loo inkiraya ta kale markay leeyihiin qawaaniinta markaysa ayaa jirsiinaysa qawaaniinulcaalam baa jirta qawaaniin ama qawaaniinta fisigista ama qawaaniintum waxa weye waa ina cili kaga shaqaysaysa qawanintu tafsiir bay sheegaysaa sida wax ku dhacee laakiin faacilkii ma sheegaysa ka soo qaad ima qawaaniinu xisaabiya oo yaro ishaarnay qawaaniinta xisaabtu waa inay cidi adeegsataa soo maa shirkad weyn oo ballaaran baa waxay u baahan tahay xisaab xidh qawaaniinta xisaabtu ma xisaab xidhka ma u samaynaysaa mise waxay u baahan tahay xisaabayayaal in loo yeedho oo xisaabayaalku qawaaniintan adeegsadaan oo dabeed xisaab xidhka iyagu sameeyaan yaa samaynaya xisaab xidhka yani niman xasaabinaa samaynaya oo xisaab yaqaana ah oo qawaaniintii xisaabta yaqaana qawaninta xisaabta waa adeegsanayaan laakiin faaciliintu waa yaga qawaaniinta maaha alqawaaniin alxisaabiya markas tijaariya ma furaysaa dhag halkaa markas tijaariyaa ka furmay yaa furay qawaaniin alxisaab hal hada macquul war ma dhici kartaa qaanuunada xisaabtu inay markiisa markaa sameeyaan qawaaniinta fisigiisu ma waxbay samaynaya iyagu faacil kuwa iyo man ilfaacil ya man ilkhaaliq makhluuqaadkii markaad markaa u timaado waxaa markaa su-aasha koowaad tahay man khalaq yaa abuuray mima khalaq muxuu ka abuuray kayfa khalaq siduu u abuuray lima khalaq muxuu u abuuray ya lima khalaq sharcigaa inoo sheegaya sharcigaa ka jawaabay alladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala wuxuu abuuray suu dadka u imtixaano ya u abuuray suu abaalmariyo liyejziya aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat suu abaalmariyo ayuu abuuray ibtilaa suu u imtixaano suu abaalmarin markaa u sameeyo u abaalmariyo ciddii iimaan iyo camal saalixa la timi u janneeyo ciddii marka waxa gaalnimo ku dhimatayna markaysa waxa ilaahay u naaro oo u cadaabo saasuu marka u abuuray waa haayadii ujeeddada loo abuuray haddama arag marka waxa loo abuuray allah baa inoo sheegaya sharcigaa sheegaya taas marka sharcigaa ka warramaya marka iminka haddii aad tidhaahdo kursigan maxaa yaa sameeyey waxaa la odhanayaa dee waxa sameeyey saanic ayaa sameeyey siduu u sameeyey kayfiyada loo yaqaano ee kursiga ayuu sameeyey sariirta yaa sameeyey waxaa sameeyey najaar siduu u sameeyey alkayfiyat almacruufa lisariir qaabka loo yaqaano sariirta in loo sameeyo sameeyey muxuu ka sameeyey wuxuu ka sameeyey markaysaa looxaanta iyo biraha iyo waxyaalaha la xidhiidha haakada iyo muraayada iyo kada muxuu u samaynaya ujeeddadu u samaynaya waa maxay waa si loogu seexdo kursiga waa si loogu fadhiisto wahaakada makhluuqaadkan allah baa abuuray ashyaada qaarkood qaarkood buu ka sii abuuray qaarna cadam buu ka abuuray ashyaada qaarkood marka bini aadamkii oo kale waxaa laga abuuray camuud camuudda lafteedana waa la abuuray marka shay la abuuraa wax laga sii uu ilaahay ka sii abuuraa ashyaada qaarkoodna cadam buu ka abuuraa allahu khaaliqu kulli shay wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira marka mar hadday burtay inuu caalamku qadiim ahaa oo weligii jiray aynay burtay in shay waliba isagu is abuuray oo ay burtay shay waliba in markaysagaa shay kale oo makhluuqii inuu abuuray oo ashyaada makhluuqii aynay waxba jirsiin karin oo waxba abuuri karin oo ay burtay marka waxa inuu sudfo iyo marka waxa weeye bayjaanis mar keliya iskaga yimaado oo isagoo waxa weeye markaa shaygu aanu jirin marka uu iska jiro shayga mumkinkii dee wuxuu u baahan yahay murajix murajix buu u baahan yahay wadaadkii khuunji la odhan jiray waa kii yidhi markaysa yani shay kastoo mumkina laabudda lahu min murajix ya yaftaqiru ilaa murajix waa shay caqla la garanayo yani cid jirsiisa waa inay jirtaa labada weji ee suuragalka cid wejigan dooratay oo arjaxday waa inay jirtaa yakhluqu maa yashaa yafcalu maa yashaa facaalu lima yuriid waxa weeye ma soo hadhin mooyaane lahaa khaaliqa abuuray allah huwa alkhaaliq khaaliqu kulli shay wax kasta ilahay isaga abuuray wax kasta allah isaga abuuray marka allah wuxuu noqonayaa yacni khaaliqii makhluuqaad ka abuuray ee azaliga aha buu noqonaya yani saasuu marka allah leh afaman yakhluqu kaman laa yakhluq yacni ka waxa weeye markaa wax abuuraa miyuu la mid yahay sidii midaan waxba abuurin may lama mid aha allah isaga wax abuura makhluuqaadkao dhan jirsiiyey inay iska jiraanna ma dhici karto aanu soo noqon nimanka addaba allakoodka ah nimanka allakoodkii waxay u qaybsamaan laba qaybood waxaa la yidhaahdaa ilxaad iijaabi iyo ilxaad salbi ilxaad iijaabi waa maxay waa allakood isagu leh oo sheeganaya waxaan ogahay inaan khaaliq jirin aanu allah jirin aanu khaaliq jirin baan ogahay ya waa mulxid iijaabi wuxuu sheeganayaa yaddacii inuu og yahay inaanu allah jirin oo khaaliq jirin nooc labaad waxaa la yidhaha ilxaad salbi baa la yidhahdaa waa allakoodnimada iyadu markaa aan sidaas ahayne u odhanaayo anigu waa ka shakisnahay inuu jiray inaanu jirin ama ma ogi inuu jiro kii hore muxuu sheeganaya inuu og yahay inaanu jirin laakiin ka dambe muxuu leeyahay anigu ma kala ogi inuu jiriyo inaanu jirin ama waa ka shakisnahay inuu jiro labaduba waa laba gaal waayahay waxaa laga yaabaa inuu ku yidhahdo aan kula doodo horta marka koowaad waa in ishkaalaadka uu soo aroorinayo adigu aanad sugin adigu waa inaad marka waxa weerartaa aad tahay maxaad ku ogaata waxaa laga yaabaa si aanad wax u weydiinin daliil iyo wax la mida inuu yahay anigu waa ka shakisnahay oo ma xaqiiqsaniyo ma garanaaye adigu ii cadday inuu jiro waxaad tidhahda mar haddaad shakisan tahay shakigu waa jahli inaad dooddo xaquma lihi kafa bishaki jahlan shakiga aqoondaro ugu filan shakigu waa jahli cilmi ma aha qofkuna haddaanu cilmi haynin inuu doodo xaquma leh dadka jahlad miyay culamada la doodaan iminka qofka aan anigoo kale oo aan cilmu tibi garanayn dhakhaatiirta mutakhasisiinta ma la doodi karaa oo inaan qabsado markaysa waxa nimanka dhakhaatiirtu aan idhahdo saaad sheegteen sax ma aha wayn doodaynaa kaalaya dictoorka neerfayaasha dictoorka indhaha dictoorka waxaweyaan yani dumarka ka waxa weeye markaa baatiniyada kaale waa idinla doodayaay ya xaq miyaan u lehay inaan la doodo hadalkay inay wax ka soo qaadaan oo ila doodaan miyay tahay markiisa marka waxaan yani aqoontoodi mar hadday ku saabsantaho aqoontan anigu anaan lahayn haa antum haaulaai xaajajtum fiima lakum bihi cilmun falima tuxaajuuna fiima laysa lakum bihi cilm maxaa ugu doodaysa waxaydan cilmi ulahayn cidda dooddaa wa ayo waa cid cilmi leh marka hadduu leeyahay anigu ma garanaayo inaan u jirinayo inuu jiro ma kala garanayo ma kala ogi haddana ila dood inaad doodda xaquma lihide yani waxa weeye wixii lagu sheego qaado ya yani qofka jaahilka ahi inuu la doodo cid cilmi leh xaq uma laha hadduu markaysaga wax weydiiyo looga jawaabo waa inuu aqbalaa hadduu markaysaga torotoroleeyo waa laga dhaqaaqaa lalama hadlo ya oo ruux marka waxaa weeye hadda caqli lehoo odhanaya dadka jahalada waxmagaratadii dadka cilmiga leh ayay la doodi karaan oo qabsan karaan ma jiro addamarka ama ibi ha noqoto ama handase ha noqoto ama xisaab ha noqoto ama diin ha noqoto ama cilmi kale ha noqoto ciddi cilmi taqaana cid cilmigaa ka jaahila la doodi karta warkoodan la dhegaysanayaa yani oo wax laga soo qaadayaa ma jiro cibro male qofkuna waxaanu cilmi ulahay inuu ka hadla maaha taasi waa mid laysla garmay waayahay waxa yimi nooca marka waxaweye ilxaad iijaabi alla koodka sheeganaya cilmiga oo leh anigu waxaan ogahay inaan khaaliq jirin baan ogahay su-aasha markii baad weydiinaysa waxay tahay maxaad ku caddaynaysaa inu jirin caddayntii baa lagaa rabaa albayinatu cala almuddaci ya wadacaawa in lam tuqiimuu calayha bayinaatin asxaabuha adciyaau wa dacwa daliilkii baa lagaa rabaa iyo caddayntii hadduu yaha ma arag oo wax kastaanaad aragin ma jiran miya caqligaaga maad arag ruuxdaada ma arag caynka hadduu yidhahdo waxa weeye markaa caqliga ima tusin oo caqligu inuu ku tusin waayaa ma waxay sheegaysaa caqligaagu inuu ku tusin waayaa inaanu jirin ya hadduu yahay wax daliila uma ogi wax daliiloo caddaynaya wuxuu doonaba ha noqday anigu uma ogi wax daliila inaanad u ogeyn waxay sheegaysaa inaanu jirin miya waxaanad adigu markaa ogeyn ma jiraan miya ya waxyaalo badan baa jiro hadda aad ogeyn waxaa laga yaa beledada qaar inay jiraan inaad ogeyn ma jiraan miya haddaanan ogeyn dadka qaar baa og hadduu ruux yidhahdo ka warran bishii anigu ma arag haye haddaana arag lama arag macquul miya soo ma dhici karto iyadoo adigu aad arag kheyrka inay arkeen idaa lam tara alhilaala fasallim liunaasin ra'awhu bilabsaari haddaanad bisha arag yacni u sallim dadka marka wax indhahooda ku arkay macquul maaha in la yidhahdo haddaan anigu arag cidiba ma arag adigu ma cilmaad koobta ya daliil haddaanad u ogeyn waa nafyi waxa weeyaan waa waa nafyu cilmi ogaalkaagaad ka nafyiday cadamu alcilmi bishayi laysa cilman bilcadam waa qaacide caqlana la garanayo cadamu alcilmi bishay shay inaanad garanaynini laysa cilman bilcadam maaha ogaal aad og tahay inaanay jirin iminka masaa'il sharciya laga yaaba inaanad garanayn masalada sharciga haddaanad garanayn macniheedu ma jirta miya ya xadiis nebi baa laga yaaba oo aanad garanayn inuu jiro adigoo taalibulcilmi ah macnaheeduna waxay tahay xadiiska nebigu ma jiro haddaanan garanayn hal hada macquul culumta haddii la eego maadiga waxyaalo badan oo dee culum maadiga aynaan garanayn oo dadka yaqaanaa ay garanayaan baa jira haddii aynaan garanayn ma jiraan miya cilmiguma wuxuu raacayaa markiisa ogaalkeenna oo waxaynaan ogeyn ma jiraan miya maraykanku mar buu ahaa markiisa markaa qaarada aan la aqoon oo dadku aynay ogeyn markayna ogeyn inay jirto qaaraddaasi ma waxay ahayd waxaa jirin ya mise iyadoo jirta ayaan dadkii ogeyn oo ka warqabin marka waxa weeyaan waxaa la yahay cadamu alcilmi bishayi laysa cilman bilcadam marka inaanada ogeynin caddayn mayso inayna jirina daliilkeen daliilkeen haddama aragta marka waxa weeye qaabka loola doodayaa saa weeye markaad la doodaysana waxaad isticmaalaysaa yani waxaad sheegaysaa lafdiga alkhaaliq iyo almakhluuq baad isticmaalaysaa shaygan makhluuq iyo xaadis iyo khaaliq iyo muxdis ya ayaad isticmaalaysaa tacabirtaasaad marka waxawan ka cabiraysaa markaad waxaweya la doodayso yani adiladana waxaw waad weydiinaysaa waad ku cijinaysaa maaha inuu mar walba adiga wax ku weydiiyo laakiin adiga hujuum oo weydiiy waa hadduu markaa aqoon sheeganayo waxaana kula talinayaa si caalana waa inaan loola doodin oo marka waxa dadka aan lagu tashuushgelin yani marka waxawe waxyaalaha noocaas ah dadka marka waxa weeye aqoon daradu marka ay hayso ee waxyaalahaas markaa iska galay waxaana jirta waxa weeye wax fara badan gaaladu aad bay doonaan ilxaadka inay u faafiyaan hadda waddannadii kiristaanka ahaan jiray badankoodii waxay noqdeen dadkoodii dambe waxay u bateen ilxaad allakood ay leeyihiin khaaliqba ma jiro saasay markaa u bateen waxaanay markaa aaminsan yihiin tatawurkaasay aaminsan yihiin in dadku daayeer ka yimaadeen hadda darwino ay warkiisa cuskanayaan wuu shakisnaa oo wuxuu lahaa marka waxaa weeye qanaaco kuma qabno waxaanu markiisa ictiqaadsannahay waxaa dhici karta waqti inay timaaddo waxyaalahan wax ka soo noqdaan yani shaki baa igu soo darinayaba kule umuraha ku saabsan bugaagtiisa qaarkood ayuu saa ku qoray waxaa inkaa tilmaamaya haddama arka marka maanta tatawurka lagama hadli karo oo lama odhan karo aragtida noocaas ah waddannada gaalada dadka joogaa waxa weeye aad iyo aad bay arrinkaa u qadisayaan wixii markaa dadka gaboobay ee da'da ah baa hadda kiristaanka haystaa haaliban laakiin afartan iyo dhowr iyo afartan wixii ka yar dhowr iyo afartan wixii ka yar ee gaalada caddaanka ah haalibkoodu waa ka baxeen kiristaannimadii ilxaad bay markaisa isugu biyashugteen inaan waxba aaminsanayn saasay markaa isugu biyashugteen waxaana aad bay u faafiyaan waxay doonayaan bikasra inay u faafiyaan ayay rabaan marka saas aawadeed waxaan ku talinayaa in mawaaqicdooda aan yani markaa la gelin waxyaalahooda aan la dhegaysan shubahaadkooda laga fogaado waxaa jira gaaladu marka hore waxay faafinayaan ilxaadkii allakoodnimad markay qofka ku ridaan kadibna khaniisnimadii bay ku xigsiinayaan inay khaniisnimada marka waxay ka dhaadhiciyaan inuu khaniis noqdo oo ragguna isku kaaftoomaan dumarkuna isku kaaftoomaan qolo waliba gaarkeeda ay marka waxa weeye yani xumaanta u samayso waxaasay markaa faafinayaan marka waa laba arrin marka hore waxaa lagu shabakadda lagu soo jiidayaa in loogu yeedhaayo allakoodnimada taa markuu aqbalo dee akhlaaq dhowrani ma jirto kollay darsi baan kaga warramay marka waxaa mar hore aan galay allakoodnimada iyo akhlaaqda oo wax akhlaaqoo u dhowrani ma jirto hadduu qofku mulxid noqdo wax alla wuxuu doonu samaynayaa ya waxyaalo badan baan soo naqliyey oo raggii marka waxaweyaan hogaamiyayaasha ka ahaa allakoodnimada ay ka sheegayaan akhlaaqda oo xataa qaarkood ay leeyihiin dadka marka waxa weeye in la xasuuqo iminka waxa weeye gaalka hadda la yidhaha docris ee marka hadda hogaamiyaha ka ilxaadka waxa uu yidhi hitler wax lagu xukumo inuu markaysaga hadda qaldanaa lama hayo soo dad ma xasuuqin xasuuqu samaynaya inuu ku qaldanaa wax khata looga dhigo ilaaba ilaayo la yidhahda qalad buu sameeyey ma taalla buui ya haddamaarta mid kaleo ka mid a hadda marka hogaamiyeyaasha ilxaadka oo sam hars la yidhaahdo waxauu isaguna yidhi baciid ma aha in nucliyar muslimiinta lagu rido dhammaan wada xaaqaysa nucliyar in lagu rido dhammaantood hal mar wada xaaqaysa in lagu wada rido si ay u baaba'aan oo xabadiba uga hadhin yani waxa weye ma aha shay baciida a shay suuragal ah aan la samayn karo damarka siday ku sameeyeen xasuuqyada badan sataaliin iyo ku sameeyeen ama waxa weeye hindidii lagu sameeyey alhunuud alxumur ee maraykanka markiisa waxaa deganaaye loogu tegey yani marka amerika lagu sameeyey xasuuqa yani waxa weye sida lagu sameeyey waa saas xasuuqyada noocaasi waxay ku dhisnayd ilxaad ya oo darwin laftiisa wuxuu yidhi dadka markaa koreeye ee markaa sarreeya dadka kale ka koreeya dadka markaa liite ee hooseeya yacni inay markaa xasuuqaan dhibi kuma sugnaan marka calaa kulli xaal akhlaaq waxyaalo badan oo akhlaaq xumo ah oo dhaqan xumo ah oo yacni marka waxa weeye bini aadam darro ah oo ay markaysaga ku kacaan baa jira oo wax alle waxay doonaan markaysa ay ku kacaan hadallada markaa hore idhi waxaa ka mid a allakoodow wax kaa xaaraansani ma jirtaa kulay ku tahay hooyada inaad fusho ya wax kaa xaaraansani ma jirtaa kulay tahay hooyada inaad fusho waxaa laga yaabaa in aniguma sameeyo inaanad samayn waa shay laakiin in marka waxa weeye ay suuragal tahay maad diidin inay suuragal tahay maad diidin hadday kaa yeesho ya an mid ka mida marka waxaa hogaamiyaasha ilxaadkaa la weydiiyey markaasu wallaahi dee wax kale ay ku qaldantay garanmayno laakiin caafimaad ahaan ma fiicno dadka maxaariimta ah in loo tago ya inuu ninku maxramkiisa u tago ya walaashii iyo hooyadii iyo eedadii iyo kuwa inuu u tagaa caafimaadkayna u fiicnayn oo dee marka waxaan hiddihii baa marka wuxuu leeyahay yacni xag iyo xaggaba ka imanaya meelahay nuqsaanta ku lahaayeen saas aawoodee ilmihii baa wuxuu noqonayaa daciif yacni ayuu noqonayaa marka xagga caafimaadkayna u fiicnayn laakiin gees kale wax lagu khalad xukumiye ma hayo haddama arka dhowkilis laftiisu wuxuu yidhi u taqaanaa hadda waa gaalkii gaalada ugu weynaa ee wahamul ilaah kitaabkii laodhan jiray qoray buuggii laodhan jiray wahamul ilaah yacni waxa weeyaan ka alifay wuxuu ku leeyahay akhlaaq yadaan diini jirin lama daafici karo yacnii diin yadayna jirin in akhlaaq wanaagsan la helaa ma suuragal aha saas aabadeed maxay qabaan waxay qabaan iyagu hogaamiyaasha ilxaadku waxay qabaan akhlaaqdu waa nisbiya waxaa mujtamacaasi u yaqaano akhlaaq wanaagsan inay tahay in akhlaaq wanaagsan baa laga soo qaadaya akhlaaq wanaagsan oo mutlaqi ma jirto waa nisbiyatulakhlaaq wax la yidhahdo akhlaaqdu waa nisbi wixii marka waxa weye dadkaasi isla gartaan inay akhlaaq wanaagsan tahay iyaga nisbadooday akhlaaq wanaagsan u tahay laakiin ciddii kale aan u qabin akhlaaq wanaagsan noqon mayso nisbada dadka qaar bay u tahay hadday runta laga soo qaado runtu dadka qaar bay akhlaaq wanaagsan u tahay ya qaar kale hadday u qabaan inaynay akhlaaq wanaagsan ahayn akhlaaq wanaagsan noqon mayso marka mutlaq maaha nisbiyatlakhlaaq waxay ahaan jirtay kuleeyihi haddama arag waxaanay markaa faafinayaanoo leeyihiin wax walba waa in laga shakiyaa oo maqaam meel lama gaadhayo kuliya haddaanan shaki ishordhigin hadda uma qabaan waxyaalaha a'immatulilxaad hogaamiyeyaashii allakoodku waxay yidhaahdeen ha laga shakiyo ma qabaan laakiin waxay leeyihiin waxyaalaha sharciyaadkay doonayaan in laga shakiyo waxay ka soo naqliyeen faylasuufkii weynaayo aristo inuu yidhi qofku waxa weyaan markaa cilmiga maqaam kama gaadhayo ilaa uu waxa weeye wax alla waxa culumta iyo ilaahiyaadka iyo waxaasoo dhan ku saabsan niyadiisa ka baabi'iyo ka masaxo maqaam kama gaadhayo cilmiga waxaasoo dhan waa inuu iska tirtiraa markuu waxaa iska baabi'iyo markaa dabeedna si xora waa inuu u fakeraa markaasu wuxuu gaadhayaa buu ku leeyahay marka cilmi koreeye ayuu gaadhaya marka waxay faafinayaan tashkiiq iyo shaki ayay faafinayaan saas aawoodeed waa in laga fogaadaa waa in laga dheeraadaa cidi hadday markaa cadho qabto cadhada waa laga fogadaa sooma hadduu judaam qabo fira min almajduumi firaaraka min alasad karantimada caafimaadka waa la yaqaanaa sooma ka warran hadduu qof markaa qabo xanuun markaa halisa u gudbaa xanuun halisa u gudbaya oo la kala qaadayo ya oo neefsiga ku faafaya hadduu markaa ruux qabo ka warran soo hadda markaa waxaa lama odhan waagii dhoweey soo lama odhan kala fogaadoo kala durka oo yani waxaway karoonihii yani waxaway ka taxadira oo iska ilaaliya oo markaysaa afka xidha so caynkaa laynaguma odhan oo hays isalaamin oo hays taabanin oo caynka yani waa kala durka karantimadii caafimaadka sooma ahayn ya war karantimada xagga diinka ka daran xanuunka qofka kaga dhacay diinka ee markaysa waxaa shakiga iyo shubahaadka ku saabsan ayaa khatar ka ah oo kasii daran waayo aakhiradiisu qofka halaagaya oo intii aakhira waa ku halaagsamaya yani kufriya gaalnimo u sababaya taasina naar abadiya sababaysa saas aawadeed in laga durkoo laga fogaado weeye inaan marka waxa loo dhowaanin la dhegaysanin yani waxa weeye dadka qaarkood dhallinyada waxaa ku abuuran waxay xubul istitlaac wax walba ogow wax walba soo taabo wax walba dhegayso bal wuxuu leeyahay ogow yani taasu marka had iyo jeer yani markaa dhallinyada isku dayaan marba waxaan haddii la odhan lahaa dajaal baa soo baxo halkan maraya dhallinyada badankood waxay odhanahay bal aan soo egno dajaal siduu egyahay ya nabiguna muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man samica bdajaali falyanha canhu fawallahi ina arajula layaأtiihi wahuwa yaxsabu anahu mumin fayatabicu lima yubcasu bihi min ashubhaat xadiiska abu daawuud iyo imaam axmed ee soo wariyey ruuxii dajaal maqlaa ha ka dheeraado ha ka cararaa nebigu yihi alayhi isalaatu wasalaam ilahay baan ku dhaartay qof baa u tegaya nin baa u tegaya isagoo isu malaynaya inuu muumin yahay markaasuu raacaya shubhaadkuu sii daynaya daraaddeed haddama arkaa marka saas aawadee waa in laga fogaadaa waa in laha aamintu billaah waa in shaytaanka la yska naaraa waa in markaysa markaa aan la dhegaysanin waa in laga durkaa haddii qofka shubahaadkaasi ku soo dhacaan waa inuu daaqadda marka waxa shubahaadkaasi kaga imanaya waa inuu iska xidhaa qam waa inuu iska xidhaa haddii aanu markaysaa ku soo dhicin oo waxyaalahaasi aanu ku imanna waa inuu ka durkaayo yani xajri sixi sidii karantimadii caafimaadka oo kale waa inu marka uga fogaadaa oo uga durkaa oo aanu marka waxa ku dhowaan marka taasna waxa saas yadaabaa marka loo baahan yahay aad iyo aad in looga taxadiro lana ilaashado yani marka iimaanka iyo yaqiinta la ilaashado oo qofku marka waxa shakiga waa inuu tijaabin inuu shakiga tijaabin yani waxa way qofku marka isagoo caafimaad qaba inuu yidhahdo xanuunkii baan tijaabinayaan bal hadda waa isku yara eegaya marka bal hadda xanuunka si aan marka waan ka bixi doonaa de iskuma huba inuu ka bixi doono hadda marta saas aawadeed shakiga waa inu iska ilaaliyaan waa inuu marka waxa shaytaanka markuu shubahaadka kusoo tuurayo khayaaligiisa kusoo ridayo waa inuu marka waxa weeye ha ka reebtoomo bal yastacid billaah ilahayna ha magan galo acuudu billahi min ashaytaan arajiim waa inuu yidhahdaa ya hadda marata waa inuu yidhahda aamantu billah ilaahay baan rumeeyey waa inuu yidhahdaa yaqiintiisa waa inuu ilaashadaa hadduu qofku marka imika khasnada khatara sito wuxuu sitaa dheeman ama dahab ama wax la mida ayuu sitaa oo qaali ah ayuu sitaayo weyn dabeedna marka waxa weeye niman yani waxa weeye tuugag ah soo iska ilaalin maayo yuu iskala joogi karaa markiisa waa yani markaa tuugag ama markaa niman shufta ah inuu iskala jooga miya suuragalta so inuu ka fogaado ka durka ma aha soo dahabkiisa ama dheemantiisa ama markaysa waxaan alaxjaar ulkariima u sito yacni dhowranaya yaqiinta qofku ahaysto ayaa markaysaa dheeman kasta iyo dahab kastaba ka qaalisan marka waa inuu ilaashadaa dadka shakaakiinta waa inuu ka durkaayo o ka fogaadaa oo ka cararaa aan u dhowaan yani khasnadiisaas waa inuu ilaashadaa yani yaqiintaasi waxay ka yani markaa wanaagsan tahay oo ka miisaan badan tahay yani adduunyo kasta iyo maal kasta waa ka qaalisan tahay maal kasta waa ka qaalisan tahay marka waxa weeye yani waxa weeye waa in aad iyo aad arrinkaa la isaga jira nimanka waxa weeyaan yani ilxaadka allakoodka ahina waxa weeye cinaad bay markaa u jeedaan waxayna jecel yihiin marka dadku inay wada mulxidiin noqdaan bay jecel yihiin ya waa tii ilaahay uu yidhi wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a waxay jecel yihiin inaad gaalowdaan siday u gaaloobeen oo kale dood isku mid aad noqotaan saasay jecel yihiin cusmaan ibnu cafaan waxaa laga sheegay inuu waddat izaaniyatu low zana nisaau kulluhun gabadha sinaysataa ama garcataa waxay jeclaataa dumarku dhammaantood inay wada garcadaan oo gabadh dhowrsooni ayna jirin inan dhowrsooni inay jirin ayay jeclaystaan gaaladu saasay ka dhigan yihin wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a qaar badanna cinaad iyo madaxdayn bay u jeedaan iminka mid la odhan jiray waxaweye george yani wordi la odhan jiray wuxuu yidhi waxaan qirayaa ixtimaal keliya oo macquul ah oo waxa weeye waa inuu markaa jiro khaaliq makhluuqaadkan abuuray allah inuu jiro waa ixtimaalka suuragalkee macquulka a weeye laakiin ma doonaya buui inaan qiro waxaan doortay buui wax mustaxiil ah cilmiyan inaan rumeeyaan doortay buui hadduu fiirso ya uqiru biannahu yuujadu ixtimaalun waaxidun macquul qaala laa uriidu an uumina billaah waa ixtimaalka macquulka u sheegaya fakhtartu an uumina bima huwa mustaxiilun camaliyan wa huwa nushuuءu tilqaa'iyu can ariiqi اtadawur waa inaad waxaan ka doortay bui wax mustaxiil ah cilmiyan oo saynis ahaan aan suuragal ahayn oo dhici karin oo ah ina iska abuurmay oo tadawur ku abuurmay kaasaan ka doorto inaan allah rumeeyo ma doonaayo ilahay baa inoo sheegay wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa afkay ka dafireen iyadoo qalbiyadoodu iyadoo nafahoodu ay yaqiinsatay afka ka dafireen marka juxuud iyo cinaad bay u jeedaan iyo madaxaday saas aawadeed yani waxa weye ruux mucaanidana lalama doodo lama dhegaysto yacni waa laga durkaa waa laga fogaadaa waxay doonayaan marka waxa weeye cidda makhluuqaadka abuurtay inuu waxa weeye cid azaliya tahay way garanayaan laakiin waxay doonayaan qaarkood in yahay caalamka azali ah ama sudfa ayaa musaadafa ayaa azali ah ama waxyaalaha aan suuragal ahayn ay yidhaahdaan qawaaniinta yacni kada ayaa azali ah marka waxa weye calaa kulli xaal waxyaalaha noocaasi waxyaalaha aan marka waxaan yacni dee saxiix ahayn weeye sida marka waxa weeyaan adiladu inoo sheegtay ee caqliga iyo sharcigu ina tusinaayo waa in marka waxaa la yaqiinsadaa oo lagu sugnaadaa abwaabta noocaasana waxa weeye culammada yacni sida wanaagsan wax uga qortay waa in marka waxaa la raajacaayo markiisa waxaa loo noqdaa waxay marka garan waayeenba way iska beeninayaan bal kadabuu bimaa lam yuxiituu bicilmihi walama yaatiihim ta'wiiluh way beeninayaan wixii aynay cilmi ahaan ku koobin bay iska beeninayaan adiladana waxaa laynoo sheegayaa makhluuqaadkan haddii loo fiirsado in iimaan laga dheefaayo qutila alinsaanu maa akfarah min ayi shayin khalaqah min nطfaة khalqh faqadarh ثuma الsabiila ysarh ثuma amaatahu faأqbarh uma ida shaaa ansharah kalaa lama yaqdi maa amarah falyandur ilinsaanu ila طacaamih ana sababna almaaa saba uma shaqaqna alarda shaqa faanbatna fiiha xaba wacinaba waqadba wazaytuuna wanakla waxadaa'iqa gulba wafaakihata waabba mataacan lakum waliancaamikum gaayada loo abuurayna waa lainoo sheegaya allah waa inoo sheegaya mataacan lakum waliancaamikum marka allah khalqiga isaga abuuray bini aadamka isagaa abuuray arsaaqdiisana isaga abuuray adamaalka waxay marka waxaweye quudanayaan dadka iyo xooluhuba ay quudanayaan allah baa abuuray ya yani waxa weeye yani yaa caalamka sidan isugu xidhay isugu nidaamiyey roobkiibaa cirka ka imanaya dhulkiiba ku da-aya dhirtiibaa soo baxaysa yacni marka caleentii iyo midhihiibaa ku sugan beerihiibaa ku baxaya yacni dadkiibaa cunaya xoolihiibaa cunaya xoolihii sii cunay baa la cunaya yacni kullu daalika waxa weeye arsaaqdii xoolaha iyo arsaaqdii dadkuba yacni ilaahay baa soo saaray ya xooluhu arsaaqdooda miyay samaystaan miyaa u sameeyey ma dadkaa u sameeyey maya mayagaa samaystay maya allah baa u sameeyey waqhtiyada qaarkood dhagax baa sidaa loo kala jebinaya marka sidaa loo kala jebiyo baa wax nool loogu tegaya yaa halkaa ku abuuray yaa ku ogaa yaa ku arsaaqayey yaa kaga warhayay ya khalqigaa tirada badan leh ilaahay baa wada arsaaqaya midna arsaaqdu ka habsaami mayso ya sheekh baa la weydiiyo o layidhi khalaa'iqdan faraha badan leh siduu ilaahay aakhiro u xisaabaya markaasuu sida uu imminkaba markaa saacad keliya iyo wakhti keliya u wada arsaaqaayo ayuu wakhti keliya u wada xisaabayaa qaarkood qaarka kale ka mashquulin maya ya kumanaanka bilyan ee makhluuqaadka arlada ku sugan ee dad iyo xoolo iyo bahalo iyo yacni dugaag kale iyo cayayaanba leh dhammaantood ilaahay baa wada arsaaqaya qaar kuyuu ku dheeraanayo oo la odhanaayo arsaaqdii weli ma soo gaarin oo kuyuhi weli ku jiraan ma jiraan mid walba ilahay halkiisu ku arsaaqaya mid walba halkiisu ku arsaaqaya sida laynoo layi makhluuqaadkan eega cirka eega dhulka eega geela eega nafihina eega yani kullu daalika waxa weye waa in la eego laga fekero oo tafakur la yimaado allah lagu aqoonsado iimaan lagu kororsado tafakaruu fii khalqi illaah walaa tafakaruu fi illaah makhluuqaadka ilahay ka fekera allah daatadiisa ha ka fekerina ya waayo daatada ilahay saga tayma halili karo nin sheekha ataasaan ku gebagabaynayaa ayaa markaan inuu yimi wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaad ilahay tusto haddaad itusto waa rumaynaya markaasuu hadaad qoraxdaa eegto aad ka jeesan weydo waa kutusaya aad ka jeesan weydo saa markuu eego ku hayn karaa indhaha in yar markuu saa u eegay markiiba biiqbir intuu idhah kas ka soo jeesto markaasuu oo waxaad xamili weyday aayad yaroo aayaadkiisa ka midaad xamili kari weyday ma inaad isaga aragtaad xamili kari lahayd ya waa aaya min aayaatih oo ilaahay abuuray oo makhluuqaad badani ay ka wen yihiin baad indhaha ku hayn kari weyday oad eegi kari weydo ka bogan kari weyday markaasaad doonaysaa allahi abuuray inaad aragto ya soo sharcan laynuma sheegin markaysa waxaa buurti markaa inay markaa falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakan wakhara muusa saciqa ya ma xamili karaan inay allah arkaan fii daari dunya waayo indhahan baqaa looma abuurin laakiin aakhiro mu'miniinta indhaha la siinayo ee ilaahay ku arsaaqayo waa indho baqaal loo abuuray oo ilaahay xoojinayo kuwaasay ilahay ku arkayaan laakiin indhahan fanaaga loo abuuray iyo baaba-ah iyo inay marka waxa yani markaa dhintaan yani waxa weeya markaa ilahay lagu arki maayo tacallamuu annahu lan yara axadu minkum rabbahu xataa yamuut xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam barta inaan midkiinna ilaahay arkayn ilaa uu dhinto yani saa barta oo aqoonsada sidaa aqoonsada saasaa markaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa saas aawadeed waxa weeye waa in marka allah la rumeeyo yaqiintana la ilaashado yani waxa weeyaan aad iyo aad shubahaadka looga taxadiro wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته